sigaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay intaan samooyinkan iyo dhulalkan aan la abuurin inuu ahaa mid biyo waxa weeyaan ka sarreeyey kaana carshuhu cala almaa waxa rabbi uu tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay samooyinka iyo dhulalka markii la abuurayna in carshigii sidii dee biyihii uga sarreeyo isla markaa uu leeyahy carshigu yahay ka makhluuqaadka u sarreeya ilaahayna subxaana wa tacaala carshigaasi uu ka kor noqday oo uu ka sarreeyo carshiga markaa sidaasi ayaa ahlu sunna waljamaaca ay ku fasireen waxaana ay rumeeyeen sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay o dhan oo ay ka mid tahay inuu yahay akbar wa acdam almakhluuqaat ka u weyn makhluuqaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuray ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi samooyinkan iyo dhulalka o dhan laysu geeyaa haddii kursiga la ag dhigo waxay noqonayaan sida baraarug yar baraarugta waad garanaysaa waxa yara carruurta halkan loogu xidho oo lagu tuuray dhul banaan oo bana wax yar bay noqonaysaa soo maaha sidaas oo kale ayaa samooyinka iyo dhulalkan ay noqonayaan haddii kursiga la ag dhigo kursigaasina haddii carshiga loo eego wuxuu noqonayaa isaguna ka xalqatin fii ardi falaat baraarug yar oo lagu tuuray dhul banaan oo kale marka waxaad aragtaa kursigu sida uu uga wen yahay samooyinka iyo dhulalkan inu aragto weliba waa toddobada dhul iyo toddobada samo isagoo sidaa weyn baa haddana carshiga ilaahay tabaaraka wa tacaala haddii la ag dhigo waxa uu noqonayaa buu leehy rasuulku alayhi salaatu wasalaam sida baraarug yar oo dhulbana waxa weeyaan lagu dhex tuuray yaraanteedu siday noqonaysa oo kale ayuu u yaraanaya marka waa akbar almakhluuqaat weeye carshigu dhinac kale marka laga eegana waa acla almakhluuqaat makhluuqaadka waa ka u sarreeya sidaas ayaa nusuustu ay tusisay ahlu sunna waljamaacana ay isku waafaqsan yihiin waxa uu leeyahay carshigaasi qawaa'im buu leeyahy qawaa'im qawaa'imta waxaynu uga jeednaa rukumo uu ku fadhiista ayaa uu leeyahy oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa xadiidkii saxiixa hore inoo soo maray markaynu ka hadlay masaladii atafdiil bayna alambiyaa waxa uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay suurta la afuufo ee khalqigoo dhami ay suuxaan waxaa noqonaya awala man yufiiq ka u horeeya ee suuxiintaa kasoo kacaya kasoo toosaya dabeetana waxaan arkayaa nabiy llaahi muusa wa huwa maasikun liqaa'imatin min qawaa'im alcarsh isagoo haysta tiir ka mida ama rukun ka mida arkaantaasi carshiga markaa garan maayo hal afaaqa qablii am huwa miman istatna allahu tabaaraka wa tacaala qawaa'imtaasuu leeyahy waxa kaloo ilahay inooga warramay carshigaasi inuu yahay mid malaa'igii ay sidaan oo ilaahay malaa'iguu ku adoon addoonsaday in carshigaasi ay sidaan aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu buu yihi ilaahay tabaaraka wa tacaala carshiga kuwa sida imika taan aakhiro la gaadhin carshiga malaa'ig baa sida sidaas oo kale aakhiro marka la gaadhana carshiga malaa'ig baa sida wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yawmaidin hamaaniya carsha carshiga rabbiga waxaa dhabarkooda ku sida maalinta sideed malag oo ka mida malaa'igta rabbi tabaaraka wa tacala waxaaso dhan waxaa la rabaa laynooga warramay inaynu rumayno malaa'igta marka waa ay la socdaan carshiga waxaana culimadu ay yidhaahdaan ilaahay waxa uu ku addoonsaday basharka inay ku dawaafaan gurigiisa oo ah alkacba guriga ilaahay tabaaraka wa tacaala uu isu idaafeeyey sharafta iyo qiimaha u yeelay malaa'igtaana ilaahay waxa uu ku addoonsaday in carshigaasi waxa weeyaan ay sidaan oo ay la wareegaan carshiga marka waa makhluuqa cadiimka ah ee sidaasi u weyn sifaadkaas iyo tilmaamahana leh waxaa tilmaamadiisa ka mid inuu muqabad sidii qubad oo kale inuu caalamkan iyo makhluuqaadkan uu u yahay makhluuqaadkan wuu u sarreeyaa shakliga iyo hay-ada u samaysayna waa kalquba rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay jannada firdowsa la yidhahdo derajada jannada u sarraysa firdowsa la yidhaahdo in saqafkeeda ama qeybta u sarraysaa inay tahay carshu raxmaan saasuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka carshigu ma aha mid lamida aflaagtan ama meerayaashan sida qoraxda iyo cedceedda iyo dhulka mid lamida maaha oo falag saasoo kale wareegaya maaha ee waa qubada dhulka ama makhluuqaadka ka sarraysa ee caalamka sidii qubadoo kale u ah manaha mid ku wareegsan oo caalamka dhinac walba waxa weeyaan ka xiga oo caalamka u ah dahaad oo kale sidaas ayaa ahlusunna waljamaca ay aaminsan yihiin kuwa ahlulbidacaahi carshiga waa ka doodaan waxaanay isku dayaan inay macnihiisa taxriifiyaan oo ay leexiyaan waxaana taasi ku kalifa siday uga cararayeen culuwiga ilaahay sugitaankiisa ayaa taasi waxay u geysay carshigiina inay diidaan oo tusaalehaan falaasifadu waxay idhaahdaan carshigu waa falag min alaflaag waxa weeyaan meero ka mida meerayaasha oo sideed meere ayaa jira bay yidhaahdaan isaguna waa meeraha sagaalaad oo atlas baa la yidhahda saasay carshiga ku fasira taasina waa baatil inaanu meero ahayn ee uu yahay saqfu alcaalam kalqubana uu yahay inay nusuusu tusisay ahlu sunana ay isku waafaqeen baynu tilmaanay iyaguna waa sheegeen wax xuja iyo wax daliila haba yaraatee qowlkoodaasi inaanay u haynin ee arrintaasi ay tahay in wax caqligooda ay ka keeneen iyo ra'yigooda mujaradkaa dadka qaarkood waxay dhaha carshigu waa mulkiga weeyaan maxaa taa ku kalifay waa marka aayadda qur-aanka ay u yimaadaan alraxmaanu cala alcarshi istawa inay yidhaahdaan alraxmaanu istawa cala lmulk ilaahay mulkigiisuu haystaa oo culuwiga iyo sarrayntii ilaahay istiwaa cala lmulki ay ku fasiraan taasaa ku kaliftay taasina waa qowl baatilo way iska caddahayo carshiga iyo mulkiga ilaahay inay laba kala yihiin oo carshigu mulkiga ilaahay uu ka mid yahay mulkiga o dhan aanu ahayn dee nusuustaaba caddaynaysa oo marka rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahay wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yawmaidin tamaaniya ma mulkiga ilaahay bay mala ayay sideed malag sidaan mulkiga ilaahay o dhan aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu markuu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam alraximu mucallaqatun cala alcarsh raximka ama waxaa la dhaha qaraabadu waxa ay kasoo lulataa buuri rasuulku alayhi salaatu wasalaam carshiga ayay ay kasoo lulataa waxaana ilaah bay baryaysa waxay leedahay ilaahu cidda ay xidhiisa xidhiidhi cidda ay goysana go nusuusta markaa aadka u faraha badan waxayna tusinaysaa carshigu inaanu mulkiga ahayn waana baatil waxa weyaan qowlkaas waana qowl jahmiya weeye qole waxay yidhaahdeen carshiga waxaa looga jeedaa kursiga laftiisaa looga jeedaa qowlka waxaa loo nisbeeyaa xasanulbasri laakiin ma aanu ka ansixin oo kama aanu sugnaan sida saxiixiina carshigu waa inuu makhluuq ka mida makhluuqaadka ilahay sida samaduba ay makhluuq u tahay laakiin makhluuqaadka kale ka weyn una sarreeya sifadiisuna taa aynu tilmaanay kursigu isaguna saas oo kale waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay waana mawduucun bayna yaday alcarsh carshiga hortiisa waa mid yaalla carshiga inuu ka yar yahay ayaanu inoo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam oo aada iyo aada uga yari isagoo samooyinkiiyo dhulalka o dhan ka weyn haddana carshiga waa uu ka yar yahay kursigu kursigu marka waa ka aayadda qur-aanka lagu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidiisana waa lagu sheegay sida xadiidkaa tusinaya inuu carshiga ka yar yahay cabdullaahi ibnu cabaasna wuxuu yidhi ya abu muusa alashcariyo alkursi waxa weeyaan waa mawdicu lqadamayn saa ayaa kursiga uu ku fasiray ahlulbidacu se taa may aqbalin qaarkood waxay yidhahdeen kursiga waxaa looga jeedaa cilmi baa looga jeedaa oo kursi maba aanay suginba qowlka caynkaasi waxaa loo nisbeeya ama loo tiiriya cabdullaahi ibnu cabaas laakiin lam yasix canhu kamuu ansixin oo kamay sugnaan sida ibnu mandiya aymo fara badan ay tilmaameen waxaana cabdullaahi ibnu cabaas ka ansaxda oo ka sugnaatay kursigu inuu yahay bayna inuu yahay mawdicu lqadamayn inuu yahay taasi ayaa ka ansaxday qaarkood waxay yidhahaan kursigani makhluuq jiro abuuran maba aha ee kursigu waxa weeyaanun waa waa taqriibun licadamati illahi tabaaraka wa tacaala si makhluuqaadka loo fahansiiyo ilaahay weynidiisa ayuunbaa kursi loo cabiray ilaahay weynidiisi baa kursi laga cabiray bay yidhahdeen waa qowlka muctazilada bacd almucaasiriin ay yidhaahdeen oo uu ka mid yahay sayid qutb raximahu llah laakiin waa qowl wax weeyaan baatila oo aan saxiix ahayn waaynu tilmaanay qowl kalena inuu jiro qoolo tidhi carshiga kursigu waa isku mid qowlkaasina inaanu sugnayn ayaanu tilmaanay markaa sheekhu markuu yihi walcarshu walkursiyu xaqun maqsuudka iyo ujeedada uu ka leeyahay soo aroorintiisu waa ta noocaasiya ictiqaadu ahli الsuna waljamaca fi haadayn اlmakhluuqayn inuu sugo wuxuu uhi wahuwa ilaahay mustaqnin waa mid ka maarmay can ilcarsh carshiga ilahay waa mid qani ka ah iyo wamaa duunahu carshiga wixii ka sokeeyaba haadaa daliil tusinaya inuu carshigu yahay acla اmakhluuqaat oo makhluuqaadka kaloo dham ay yihiin kuwa carshiga ka sokeeya saa awgeed baa sheekhu uu yihi wahuwa mustaqnin can ilcarsh ilahay waa mid carshiga ka kaaftoon oo wax baahiya aan u qabin iyo wamaa duunahu makhluuqaadka kale ka sokeeyaba ilaahay tabaaraka wa tacaala caalamiinta o dhan inuu hani ka yahy oanu u baahnayn ayaa qur-aanka inoogu sheegay ina allaha laganiyun can ilcaalamiin caalamiintuna dee waa kullu maa siwala waa makhluuq oo dhan carshiguna markaa makhluuqaadkaasi ayuu ka mid yihi ilaahay tabaaraka wa tacala markaasi uma baahna wallahu huwa alganiyu alxamiid waxa sheekhu markaa cibaaradan ugu keenay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood marka la idhaahdo rabbi tabaaraka wa tacaala waa mid carshiga ka sarreeya oo ka kor noqday inay u fahmaan inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala carshiga u baahan yahay taasi waa mid markaa aan jirin manaha macnaheedu shaygu shay kastoo uu ka sarreeyo inuu u baahan yahay fa hada asamaau fawqa alardi waad aragtaa samadu iminka dhulka way ka sarraysaa samadu dhulka miyay u baahan uma baahna de dhulka wax alaaliya wax samadu ay uga baahan tahay haba yaraatee ma jiro mana jiraan tiiro dhulka ugu rakiban oo samada haya oo ilaahay tabaaraka wa tacala bigayri camadin ayaa samooyinkaasi uu abuuray oo uu sameeyey markaa taasi waxayna tusinaysaa shay kasta oo xagga sare xigaa shayga ka hooseeya inaanu u baahnayn fa hada alhawa fouqana hawadu waa inaga sarraysaa waxa weeyaan laakiin inooma baahna oo haddaa adigu meesha aad ka baxdo ma aha macno inay hawadii meesha ka baxayso haddii dhulku meesha uu ka baxo maaha inay samadina dhulku uu hayo ay soo dhacayso makhluuqaadkiibaa iyagoo kala sarreeya si aan isugu baahnayn famaa baaluka bilkhaaliq walmakhluuq allah khaaliqa marka lale carshiga waa ka kor noqday maha macneedu inuu markaa carshiga uu u baahan yahay wuxuu leeyahy sheekhu muxiitun ilaahay waa mid koobay bikulli shayin shay kaste oo shay kaste ilaahay wuxuu ku koobay bicadamati weynidiisu ku koobay iyo bicilmihi cilmigiisa yaa rabbi tabaaraka watacaala uu ku koobay manaha macneheedu in ilaahay tabaaraka watacaala ashyaada daraf uu yahay oo ashyaadu ay tahay fi dakhili rabbi tabaaraka watacala maqsuudka laleey laga leeyahay cibaaradan saa maaha ama ilaahay tabaaraka watacala qur-aanka marka uu ku tilmaamayo cibaaradan waxa weeyaan wax la macnaa oo macnaheedu waxa weeyaan allah tabaaraka watacaala waa cadiim waa rab makhluuqaadkiisu waxa weeyaan waa kuwa agtiisa waxba aan uga dhigmin marka cadamadiisa la eego sidaa awgeed ilaahay tabaaraka watacaala cadamadiisa ayaa uu ku koob waxba kagama qarsoona hadday sawd noqoto iyo hadday xarako noqoto iyo hadday waxa weeyaan noqoto iyaga laftooda wax allaala wax kaga qarsooni ma jiro wa fawqahu buu uhi sheekhu shay kasta ilaahay waa mid ka sarreeya oo ilaahay wuxuu le ku sifaysayay fawqiya mutlaqa ilaahay awood ahaan shay kasta waa ka sarreeya oo shay ilaahay ka awood badani ma jiro rabbi tabaaraka wa tacaala saas oo kale sharaf ahaan iyo qadar ahaan shay kasta waa ka sarreeya sidaasoo kale daat ahaan ilaahay shay walba waa ka sarreeya oo ilahay wuxuu ku sifaysan yahay culuwi iyo sarrayn ma aha fi kulli makaan meel walba mid jooga maaha inaanu inuu ilaahay shay kasta ka sarreeyo qur-aanku ilaahay tabaaraka wa tacaala inoogu sheegay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa aayaad qur-aano fara badan uu ku tilmaamay malaa'igta maruu ka warramay yakhaafuuna rabbahum min fawqihim waxay ka baqanayaan rabbigood oo ka sarreeya wa huwa alqaahiru fawqa cibaadi ilaahay waa kale awood uu wax ku muquuniyo isla markaana ah mid makhluuqaadkiisa ka sarreeya culuwiga ilaahay iyo sarrayntiisuna waa mid ku sugan qur-aanka iyo sunnada rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo bilijmaac ay isku waafaqeen dadka wanaagsan saxaabadii iyo ummaddii qiimaha lahayd ee ummadda qeybteeda hore ahayd isla markaa caqliga saliimka uu sugayo fidrada saxdee ilaahay dadka uu ku beerayna ay sugayso ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka waxa uu ku sheegay adilo fara badan oo noocyo badan oo sugaysa rabbi culuwigiisa ilaa bacdu culamaai shaaficiya ay yidhaahdeen fi lqur'aani akharu min alfi daliil calaa culuwi illah qur-aanka waxaa ku jira kun daliil in ka badan oo tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala sarrayntiisa sida sheikhu lislaam uu ku tilmaamay raximahullah kitaabkiisa la yidhaahdo waxa weeyaan fatwa alxamawiya alkubraa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ilaahay sarrayntiisa in fara badan buu ummadda u sheegay maruu qowl ugu sheegay iyo maruu ficil ugu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo mar agtiisa laga sheego uu ogolaaday ficilahaan rasuulku waa ugu sheego maalintii xajatulwadaac uu ka khudbadaynayey u lahaa allahuma hal ballaqt rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu kor u qaaday isagoo leh allahuma fashhad ilaaha iga sarreeyo weeyaan macnaheedu markhaati ka ahaw diinti iyo xaqi aad ii soo dhiibtay inaan gaadhsiiyey waxba aanan kala hadhin waxbana aanan ka qarin hadal ahaana rasuulku waa u sheegay oo xadiidkii abu hurayre saxiixaynka ku jira rasuulku waa kii lahaa ina allaha kataba kitaaban ina raxmatii sabaqat qadabi fahuwa cindahu fawqa alcarsh ilaahay wuxuu ku qoray kitaab naxariistaydu way ka xoogroonaato way ka dheeraysay cadhadayda kitaabkaasina ilaahay agtiisuu yaalla oo xaggeeya fawqa alcarshiya saas uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inantii yarayd markii rasuulku weydiiye ku yihi ayna allah su-aashaa rabbigii ku abuuray xaggee ayaa u jiraa waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ugu jawaabtay tiri fi samaa ay fi lculuw ilahay waa mid inaga sarreeyo wey oo makhluuqaada ka sarreeya arrinta noocaasi haddii baatil ay tahay ama caqiido khaldan ay tahayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamaanu ogolaadeen ee waa ka diidi lahaa wuxuu uhi sheekhu waqad acjaza ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka cajzi geliyey khalqahu khalqigiisa can ilxaad ilahay inay koobaan oo khalqigiisa ilahay wuxuu ka dhigay kuwaan awood u lahayn rabbi tabaaraka wa tacala inay koobaan cilmi kuma koobi karaan rabbi tabaaraka wa tacaala si kalena ilahay uma koobi karaan wuxuu ihi sheekhu wanaquul waxaanu leenahay in allaha ilaahay itakada wuxuu ka dhigtay ibraahima nebi ibraahim khaliilan buu ka dhigtay sida ilaahayba qur-aanka ku caddeeyey watakada allahu ibraahima khaliila khaliilla macnaheeda waynu tilmaanay oo alkhulla waa arfacu darajaati almaxaba maxabada darajaadkeeda ta u sarraysa ayaa khullo la ydhaha marka nebi ibraahim buu ilaahay jeclaaday jacaylka u sarreeya waxaa darajadaa la wadaagay nebi ibraahim rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sidii hore inoo soo martay waxaana sheekhu maqsuudka uu ka leeyahay ay tahay cibaaradan inuu sugo inay sifaadka ilaahay ka mid tahay almaxaba oo ilaahay tabaaraka wa tacaala khalqigiisa kuwo ka mida ayuu jeclaaday oo nebi ibraahim iyo nebi maxamed jacaylka u sarreeyuu jeclaaday ilahay wuxuu jecelay mutaqiinta in allaha yuxib lmuttaqiin in allaha yuib yuxibu aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilahay wuxuu jecelay kuwa taqwo laga helay iyo alixsaan acmaashaasu ku jeclaaday ilaahay tabaaraka watacaala acmaasha qaarkeed buu jeceli ee wanaagsan amaakinta qaarkeed buu xataa jeceli oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu hi axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha ilaahay dhulkiisa meelaha uu jecelya waa masaajida markaa sifaadka ilahay waxaa ka mid a sifatu lmaxaba ka mida inuu ilahay wax jeclaado ilaahayna tabaaraka watacaala saasoo kale waa la jeclaadaa oo makhluuqaadkiisa wanaagsani ilaahay subxaana watacaala waa ay jecelyihin oo ilaahay waa ka yidhi tabaaraka watacaala fi lqur'aan alkariim yuxibuhum wa yuxibuuna ilaahay haddii diinta aad ka jeesataan wuxuu keeni doonaa qoom sifaadkooda ay ka mid tahay inuu ilaahay iyaga jecel yahay ilaahayna subxaana watacaala iyagu ay jecel yihiin iyaga laftooda marka ilaahay waa waduud waduudna macneedu waa facuul facuul marka wuxuu noqon karaa bimacnaa faacil iyo bimacnaa mafcuul labada macnoba marka waxaa koobsanaya magaca ilahay waduud waduud macnaheedu waa alwaad ay aladi yuxibu bacda khalqi waa ka khalqigiisa qaar ka mida jecel oo sifaad uu ku jecelay markay la yimaadeen jeclaaday waana mawduud oo isaga laftiisana khalqigiisa kuwo ka mida ayaa jecel markaa sifada ahlusunna waljamaca rabbi tabaaraka watacala way u sugayaan khilaafan liahli lbidac ciddii u horreysee diiday khullat llahi tabaaraka watacaala liibrahim wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray jacd ibnu dirham oo wuxuu ihi ina allaha lam yatakid ibrahima khaliila walam yukalim muusa takliima buu isagoo labada aayadood qur'aana beeniyey sida qisaayin qisooyinka qaarkood oo sixadooda aan laysku waafaqsanayn ay tusinayaanna ninkii khaalid ibnu cabdillaahi alqisri la odhan jiray ayaa ninkaasi markuu waxaa ku hadlay labada aayadood uu beeniyey ayaa maalin ciida weliba ciidul adxaa intuu keenay ayaa wuxuu ihi dadka udxiyadiina iska qasha anuu jacd ibnu dirham baan maanta ku udxiyaysanaya oo aan qalaya waayo liannahu zacama ana allaha lam yatakid ibrahima khaliila walam yukalim muusa takliima waayo wuxuu sheegtay inaanu ilaahay ibraahim khaliil ka dhigan muusena aanu la hadal mar hadduu labada aayadood beeniyeyna dee waa nin gaaloobe oo ridoobe ninka ridoobana xukunkiisu waa maxay man badela diinahu faqtuluuh bui rasuul ninka diintiisa bedelee ka noqda dila buu yidhi marka ninkanan maanta anigu dilaya udxiyaan ka dhiganayahay idinku udxiyadiina iska qasha buu yidhi wuxuu yihi sheekhu wa kalama allahu ilaahay uu la hadlay muusa nebi muuse takliiman la hadal takliiman marka waa master waxaana lagu adkeynayaa ficilkiisa ficilkana haddii lagu adkeeyo masterka oo masterkiisii laga daba keeno waxay tusisaa bay dhahaan culimmadu inuu ficilkaasi xaqiiqo yahayo majaas aanu ahayn oo xataa qalooyinka kalaamka u qeybiye xaqiiqiyo majaas waxay yidhaahdeen haddii ficilkii inta la sheego masterkiisina laga daba keeno waa qaraa-inta tusisa ficilkaasi inuu xaqiiqo yahay oo majaas aanu ixtimaali karin markaa kallama iminka macno kale oo aan hadal ahayn laguma xambaari karo waayo waa ficilkii oo masterkiisina laga daba keenay iimaanan baynu sidaa u leenahay buu ihi rumaysnaan rumaysannahay iyo wa tasdiiqan waa isla mid iyo wa tasliiman inagoo khabarka rabbi tabaaraka wa tacaala ee arrintaasi tilmaamayna sii daynayna wa nu'minu waxaan rumaynaa bilmalaa'ikati malaa'igtii waannabiyiin iyo waalkutub almunazala kutubtii ilaahay soo dejiyey cala almursaliina uu ku soo dejiyey wanashhadu waxaanu ka markhaati kacaynaa annahum rususha ilaahay soo diray kaanuu inay ahayn cala alxaqi almubiin xaqii caddaa kuwa ku dul sugan oo baatilka iyo waxa weeyaan xaqdaradana ka fog inay ahaayeen ayaan rumaynaynaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbi wasalama tasliima kaiira salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa ywm اddiin qaala sheekhu raximah llah wanusami waxaanu ku magacaabaynaa ahla qiblatina qibladayada kuwa xaggeeda u tukada muslimiina baanu ku magacaabaynaa mu'miniin maadaamu inta ay yihiin muctarifiina kuwo qirsan oo rumaysan bimaa shaygii jaa-a bihi uu la yimi annabiyu sala allahu calayh wasalam oo min alqur'aani wasunna wa musadiqiina ay yihiin kuwa rumaysan u rumaynaya lahu rasuulka bikulli maa shay dhammaantii oo qaalahu uu yidhi oo akhbara uu ku warramay sheekhu halka waxa uu tilmaamayaa dadka ahlulqiblaha in magaca loogu yeedhayaa uu yahay muslimiin mu'miniina waxaa daba isweydiin la ahlulqiblaha ayaa looga jeedaa kumuu soo aroorin fi shariica nas xadida ayaa ahlulqibluhu cidda ay yihiin laakiin ahlucilmigu ahlulqibla waxay uga jooda uga jeedaan kullu man yantasibu ila alislaam wa yusallii ila alqibla mid kastoo islaamka u nisbo sheeganaya oo la muslim baana xaggaa qiblada muslimiintu ay u tukanayaanna u tukanaya waxaa markaa soo gelay bay dhahaan culimadu xataa munaafiqiinta oo munaafiqiintu fi daahir islaam bay sheeganayaan isla markaana xagga qiblada muslimiintana waa ay u tukanayaan inta aanay munaafiqiintu nifaaqa u qarsoon iyo gaalnimada qalbiga ugu jirta aanay muujin oo hadalkooda ama ficilkooda aanay ku muujin innagu magacayn ugu yeedhayna waa muslimiina mu'miniin ilayma ogin nifaaq iyo kufriga iyo gaalnimada u qarsoone axkaamta lagula dhaqmayaana waa axkaamtii muslimiinta oo hum mu'minuuna muslimuuna fi lismi waalaxkaam addunyawiya mu'miniin weeyaan xagga magaca maadaama islaam ay sheeganayaan xaggii qibladana ay u tukanayaan wax taa buriyana aynaan weli ka arag waxa u qarsoonil inagu ma ogine axkaamtiina muslimiin bay noqonayaan oo mucaamalada la mucaamaloonaya ma aha mucaamaladii kufaarta ee yucaamaluuna mucaamalat almuslimiin waxaa sidaas oo kale ahlulqiblaha soo gelaya athalaathu wasabciina alfirqa saddex iyo toddobaatanka firqadood ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay uhi sastaftariqu ummatii calaa halaatin wa sabciina firqa waa ahlulqibla islaamka ayay u nisbo sheeganayaan islamarkaana qiblada xaggeedana waa u tukanayaan inta aanay la iman shay mukafiroo diinta ka saara magacayn ugu yeedhayna waa muslimiina mu'miniin axkaamta aynu kula dhaqmaynaana waa axkaamtii muslimiinta iyo mu'miniintu ay lahaayeen waxaa sidaas oo kale ahlulqiblaha soo gelaya ahlulmacaasi dadka muslimiintaa ee islaamka u nisbo sheegta ku abtirsada xagga qibladana u tukada laakiin sameeya macaasi dunuub kufri iyo gaalnimo aan ahayn kuwaana magacooda waa inay yihiin muslimiina mu'miniin fi lismi waalaxkaam xagga magaca iyo xagga axkaamta dunyawigaba waa muslimiina mu'miniin ayib waktigii sheekha sidaa iska cad culimada qaarkoodna ay yidhaahdeen waxaad mooddaa inaanay jirin ama aanay muuqan dad muslimiin islaamka u nisbo sheegtoo tukada oo haddana shirki sameeya naasun yantasibuuna ila alislaam wayusalluuna ila alqibla maca dalika yushrikuuna billah kuwa caynkaasiyo iyaga maxaynu ku magacaabaynaa hal nusamiihi muslimiina mu'miniin culimadu waa isku khilaafeen qaarkood waxay yidhahdeen maadaama ay shirki samaynayaan walow islaamkii ha uba nisbo sheegtaan oo xagga qibladana ha u tukadaane shirkigaasi ay sameeyeen ayaa burinaaya salaadaa xagga qiblada ay u tukadeen iyo waxa weeyaan islaamka ay u nisbo sheeganayaan sidaa ogeed laa nusamiihim muslimiina walaa mu'miniin wa inamaa nusamiihim kufaara wa mushrikiin walow xujadu yaanay ku quyminba laakiin magaca ay qaadanayaan waa magacaas bay yidhaahdeen qowlka kale waa qowlka odhanaya inta aan dadkaa xujadu aanay ku qumin oo xujada aan lagu oogin dadkaa islaam islaamka u nisbo sheeganaya tukanaya haddana shirkiga samaynaya haddii xujada ay ku oganto qofkii kufri sameeyey dee waa kafir magaca islaam iyo magaca iimaantoona shaqo kuma leh laakiin qofkii isagoo shirki samaynaya wa yusallii wayantasib ila alislaam xujana aanay ku oogmin jaahiluu yahay magaciisu muxuu noqonayaa qola waxay tidhi si aynu tilmaanay xagga magaca mushrik buu noqonaya kafir oo muslim muumina lagu magacaabi maayo maadaama cindahu shirk wa kufr ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen may mar haddaanay xujadu ku ogmin magiciisu wuxuu noqonayaa muslim muumina qowlkaas ayaanad moodaa inuu yahay qowlka raajixa labada qowlna culamaau dacwa fi najdi waa ay leeyihiin qowlkaa dambe markaa waa ka ay rajaxeen culimada qaarkood sida saalex ala sheekh oo kale qowlka horena culimada rajaxday waxaa ka mid a sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin sida qowlmufiidka sharx kitaab tawxiid aad ku arki karto waxaa sheekhu markaa u xujaysanayaa qowlkana wanusami ahla qiblatina muslimiina mu'miniin xadiidka uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam man sallaa salaatanaa wastaqbala qiblatanaa wa akala dabiixatanaa fahuwa almuslim lahu maa lana wa calayhi maa calayna wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka salaada yadan tukada qibladayada xaggeedana u jeesta wa akala dabiixatanaa cuno waxaanu qallo macnaa una gowraca de se muslimiintu ay waxu gowracaan qofkaas waa muslim lahu maa lana wuxuu leeyahy waxay muslimiin leeyihiin wa calayhi maa calayna waxaana waajibka oo lg laga rabaa waxa muslimiinta laga rabo xadiidka waa xadiid saxiixeynka waxa wey saxiix albukhaari ku jira abu daawuudna saas oo kale waxa weeyaan uu warinaayo maaha taa macnaheedu haddii gaalnimo uu sameeyo inuu intaasoo quro qofku muslim uu ku noqonayo ee macnaheedu waa qofkii aan la iman wax islaamnimadiisa buriya calaamaadkaasaa ka muuqda salaadii wuu tukanayaa xagga qibladu u jeesanayaa dabiixatulmuslimiin ayuu cunayaa soodoo kale ayuu wuxu qalayaa islaamkana wuu nisbo sheeganayaa dee magaciis waa muslim laakiin isagoo sidaasa hadduu la yimaado wax gaalnimo ah oo xujaduna ay ku ogan dee gaal buu noqonayaa saa ka waran isagoo muslim sheeganaya o salaada tukanaya hadduu ilaahay caayo ka war soo kufrii maayo miyaa la odhanayaa qibladu u jeestaa wuu tukadaa gaal noqon maya lama odhanaya dee saas sawaaun salla aw intasaba ila lislaam mar hadduu kufriga aya gaalnimadaasi la yimaado xujana ay ku oganto fahuwa kafir walaysa bimuslim la fi laxkaami walaa fi lasaami waxa sheekhu markaa halkan uu kala tafriiqiya saad aragto waxaanu kala tafriiqin baan ujeedaa isamka islaamka iyo isamka iimaanka wanusami ahla qiblatina muslimiina mu'miniin waxaa la odhan karaa uu kala tafriiq waa isku mid buu ka dhigay waana sida uu yahay qowlka murji'at lfuqahaa oo xanafiyada qool la idhaahda ah sheekhuna uu ka mid yahay masaa-isha iimaanka in islaamka iyo iimaanku uu isku mid yahay sida saxiixa ee ahlusunna waljamaaca jumhuurtooda ay ku tageenna waxa weeyaan islaamka iyo iimaanka haddii meel lagu wada sheego waa ay kala duwan yihin sida xadiidkii su-aalaha jibriil uu weydiinaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo markii hore maxaa weydiiyey ma mal islaam haddana wuxuu weydiiyey mal iimaan marka islaamka iyo iimaanku haddii ay isku mid yihiin laba su-aalood kamuu kala dhigeen jibriil markuu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weydiinayay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markuu jawaabayeyna islaamka iyo iimaanku haddii ay isku mid yihiin dee jawaab isku mida buu ku jawaabi laha ee jawaabti waa kala duwan oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam islaamkii wuxuu ku fasiray acmaasha daahirka ee muuqata sida annutqu bishahaadateyn dhawaaqa qofku uu ku dhawaaqayo shahaadateynka iyo salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajki arkaanulislaamka loo yaqaano iimaankiina waxa uu ku fasiray acmaasha baatinka ee qalbiga ah sida waxa weyan aliimaanu billah tabaaraka wa tacaala aliimaan binnabiyiin bilmalaa'ika kadalika bilkutub bilqadari khayrihi wa shari marka islaamkii wuxuu ku fasiray rasuulku markii iimaankii islaamkii meel lagu wada sheegay acmaasha daahirka ee muuqata iimaankiina waxa uu ku fasiray acmaasha baatinka ah ee qarsoon ee aan la arkahayn ee ilaahay un subxaana watacaala ogaan karo qofkaasi inay ka dhab tahay iyo inaanay ka dhab ahayn marka haddii islaam iyo iimaan meel lagu wada sheego farqiga u dhexeeya waa farqigaa xadiidkaasi u dhexaysiiyey islaamkii waa acmaasha muuqata iimaankiina waa acmaasha baatinka ee qarsoon haddii midkood meel lagu sheegana kii kale waa uu koobsanaya oo maa min islaamin ilaa wa macahu iimaan o maa min iimaanin ilaa wa macahu islaam qowlka saxiixi marka ay raajixahay waa kaas laakiin halkan kama cadda sheekhu islaamka iyo iimaanka inuu isku mid uu ka dhigaayo ee waa ixtimaalun waxaa suurtagala islaamka iyo iimaanka isagoo laba u kala haysta inuu iimaankan iminka uga jeedo iimaankii islaamka un la mid ahaa oo iimaankii daahirka un inuu uga jeedo ee ahaa waxa weeyaan qofka kii magaca uu ku helaayey isla markaa axkaamta daahirkaana uu ku heliyey oo iimaankii baatinka inaanu kaba hadlahayn ayay u muuqataa sheekhu markaa wuxuu leeyahay ahlulqibla waxaanu ku magacaabaynaa muslimiina muuminiin inta ay yihiin kuwo qirsan waxa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu la yimi macnaheedu waa maxay hadday ictiraafi waayeen oo ay qiri waayaan waxa rasuulku uu la yimi caleyhi salaatu wasalaam falaa nusamiihi muslimiina walaa nusamiihi mu'miniin sidaasoo kale haddii ay rumayn waayaan warka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo qofka warka rasuulka beeniya isagoo og inuu warkii rasuulka yahay iyo khabarkiisii haadaa fa laysa bimuumin walaysa bimuslim wuxuu ihi sheekhu walaa nakuudu dhex geli mayno fi llah ay fi daati illaah ilaahay tabaaraka wa tacaala daatadiisa ka hadli mayno intii shareecadu ay nooga sheegtay mooyaane ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa inagu iska dhex geli mayno waxaa markaa sheekhu halkan uu ishaarayaa in hadalka daatada ilaahay laga hadlo oo lagaga hadlo waxaan shariicada ku soo aroorin ahlu sunna waljamaaca inay carabkooda ka haysanayaan iyagoo arrinta noocaasiya kaga duwan kuwa mutakalimiinta ee ahlulbaatilka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ka odhanaya waxaanay cilmi u lahayn xujana aanay u haynin waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka mid yahay haybiyaadka waxyaabaa inaga maqan intii laynooga sheego waa inu kaga gaabsanno waxaa kuwa markaa xujo ku noqonaya qawluhu tacaala in yatabicuuna ila adanna wamaa tahwa alanfus walaqad jaaahum min rabbihim alhudaa qofka ilaahay ka yidhaahda wax caqligiisa uu ka keenay ama isagu iska yidhi uun oo kitaabkii sunnada toona aan kusoo aroorin waa mid malihiisa raacay malahaasina waa mid madmuuma oo dhaleecaysan oo foolxumo waxa weeyaan lagu sifeeyey sidaas oo kale ilaahay tabaaraka watacaala daatadiisa kama fikirayno intaa laynooga sheegay mooyaane saa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi tafakaruu fii aalaa'i illaah walaa tafakaruu fii daati illahi fatahlaku ha ka fikira ilaahay calaamadihiisa iyo nicamkiisa wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxid haddaad doonaysa ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa inaad garato u fiirso ilaahay makhluuqaadka waaweyne uu sameeyey u fiirso aayaadka sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey laakiin ha isku dayin inaad caqligaaga iyo fikirkaaga adoon kitaab iyo sunno toona aan raacin inaad ka shaqaysiiso si aad u garato waxyaaba ku tacalluqa ama la xidhiidha ilaahay tabaaraka wa tacaala daatadiisa taa in lagu halaagsamayo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay wuxuu idhi sheekhu walaa numaari ku murmi mayno fii diini illaahi diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala dhexdeeda almira waxaa la yidhaahda macnihiisu waxa weeyaan waa iraadi alxuja lilintisaari linnafsi wa mughaalabati alkhasm waa in qofku hadal uu soo arooriyo iyo xujaj iyo adile iyo baraahin wuxuu ku tilmaamayo iyadoo ujeeddadiisu ay tahay inuu naf inay naftiisu guulaysato qofka ay wada hadlayaanna inuu ka guulaysto haddii markaa qofka doodiisa niyada noocaasi ay raacdo doodiisaasi waxay noqonaysaa mid madmuuma oo baatila walow waxaanu ku hadlayaa haba noqdoba xaqi ha noqdobe oo qofku markuu doodayo ujeeddadiisu waa inay tahay inuu xaqu intisaaro oo guulaysto baatilkuna meesha uu ka baxo laakiin haddii ujeeddadiisu noqoto inuu isagu guulaysto la dhahdo oo hebel baa adkaaday isla markaana qofkii khasmiga ahaa ee uu la doodayay uu ka adkaado oo mid muquuniye uu noqdo niyada noocaasi waxay ka dhigaysaa doodiisii baatil ayaa ay ka dhigaysaa waxaana taasi caddaynaya in rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam aanu ammaanin waxaa la idhaahdo miraaga macnihiisa iyo maqsuudkaa uu yahay bal qofka iska daaya iskaga taga rasuulku calayhi salaatu wasalaam ajir weyn inuu leeyahay uu tilmaamay wuxuu uhi rasuulku ana zaciimu beytin fii acla aljanna liman taraka almiraa wain kaana muxiqa waxaan u damaanad qaadayaa buu yidhi guri ku yaala jannada halka u sarraysa qofka iskaga taga muranka macnihiisu sidaaynu tilmaanay uu yahay walow haba noqdaba mid xaq u leh inuu murme eh inuu murmo xaq hauba lahaadaba qofka muranka noocaasi iskaga taga guriga caynkaasi aan u ballan qaadayaa buu leeyahay sheekhu markaa diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala dhexdeeda waxaa la ogol yahay mujaadala bilati hiya axsan waxaa la mujaadalu laba mujaadaladu labay uqaybsantaa waa doodii doodda haddii ujeeddadu ay tahay in xaqiiba la muquuniyo meesha laga saaro oo shubah iyo shakiya lagu furo ama ujeeddadu haba aata in xaqa la muujiyo laakiin qofku uu doonayo inuu isagu ismuujiyo uu guulaysto qofka khasmigaana mid ka guulaysto inuu noqdo ujeeddadiisu intaasi ay tahay doodaasi mid madmuuma ayaa ay noqonaysaa waana ta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka digay uu kuna sifeeyey ahlu shar dooddu waxay noqon kartaa mid xaqa waa haddii ujeeddadu ay tahay in xaqa loo guuleeyo loo nusreeyo isla markaana waxa weeyaan aan qofku aanu dan ka lahayn naftiisa qofkan khasmigaana aanu dan ka lahayn ujeeddadiisu ay tahay inuu xaqu daahiro uu muuqdo u guulaysto baatilkana meesha uu ka baxo mujaadalada xaqi waa taa waana ta ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka uu ku tilmaamay walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilati hiya axsan ilahay uu leeyay ahlulkitaabka hala doodina ilaa inaad kula doodaysaan moyne bilati hiya axsan bilati hiya axsan macnaheedu waa maxay waa inay ujeeddada u tahay xaqu inuu guulaysto baatilkuna meesha uu ka baxo qofkan waxa weeyaan khasmigay kula doodayana aada u naxariisanayso oo aad doon wanaag isaga aada la doonayso ee ujeeddadaada aanay ahayn inaad doonayso in la idhahdo hebel baa guulaystay hebella waxa weeyaan waa laga guulaystay wuxuu yihi sheekhu raximahullah walaa numaari ku murmi mayno fii diin illah diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala dhexdeeda walaa nujaadilu ku doodi mayno fi lqur'aani qur-aanka ku doodi mayno oo qur-aanka waxa weeyaan dooda in lagu doodo sheekhu uu meesha ka saaraya uu leeyahay ahlu sunna waljamaca ma aaminsana waa lababa way ixtimaashaa bal lababa waa ay noqonaysaa in lagu doodo qur-aanku inuu yahay kalaamullah iyo inaanu kalaamullahi ahayn oo qofku taa inuu dood ka keenaba maaha qur-aanku inuu kalaamullahi yahay tabaaraka wa tacaala oo hayru makhluuqa waa inuu aamino laakiin inuu aamino qur-aanku inaanu kalaamullahi ahayn ama inuu makhluuq yahay waa baatilkaas haddii taa uu ku doodo welibana mujaadaladiisu waxay noqonaysaa iyo doodiisu tii baatilkaayd bay noqonaysaa saas oo kale iyaduna mujaadalada madmuumka ee fil qur-aan in lagu doodo aan la ogolaynin waa in lagu doodo la ysku qabsado tusaale ahaan qiraa'aadka qur-aanka ee sugan waxaa jira qiraa'aad intuba ay sugan yihiin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka uu ku akhriyey oo aayaadka qaarkood marba si loo akriyayo xataa macnahooda iyo axkaamtii ka dhalanaysa ay kala duwanta qiraa'adu mar hadday noqoto qiraa'ad sugan oo haabita o saxiixa qofkan kalena qiraa'o kale uu ku akriyo in la isku qabsoo lagu murmo maaha tusaaleahaan masaajidka haddii imaamku uu ku tukiyo qiraa'atu waxa weeyaan abu camr mid kalena uu ku tukiyo qiraa'atu xabs dee inay labadaas isqabsadaan oo yidhaahdaan qur-aanki waad khaladay iyo may adigaa khalday oo muran iyo dooda ay dhex marta ayaan la ogolayn mar haddii labada qiraabo laba qiraao sugan ay yihiin tii lagu akriyaaba waa sax sidaa awgeed ayaa cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yihi waxaan maqlay nin aayad qur-aan ka mida akrinaya oo u akriyaya sidii rasuulkaan uga maqlay si ka duwan deeta gacanta ayaan qabtay rasuulkaan ula tegey rasuulkaan arrinkaa u sheegay fa caraftu fii wajhi lkaraaha wejiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa aan ka gartay oo aan ka dareemay arrintaanu samaynay inuu nacsan yahay oo uu karaahiyaysan yahay wa qaala wuxuu yihi kilaakumaa muxsin labadiinaba waad hagaagsantihin oo ninkan qiraa'adu ku akriyana waa sax qiraa'ada adigu aad ku akridad iga maqashana waa sax midnama khaldana ee muranka iska daaya maadaama labadiinuba aad saxsan tihiin wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa takhtalifuun faina man kaana qablakum ikhtalafuu fahalakuu waa iskhilaafina kuwii idinka horreeyey way iskhilaafeen dabeetana way halaagsameen qiraa'aadka markaa sugan in laysku qabsado lagu murmoo laysku khilaafa inaanay banaanayn bu xadiidkuna tusiyey waaa waxaa la mid a axkaamta qur-aanka iyadoona sugan ee haabitka ee axkaamta waxa weeyaan ah ikhtilaafkeedu yahay ikhtilaafu tanawuc ee qur-aanku marba qaab uu u sheego qaabka u sheego o dhanna ay wada saxsan yihiin sida sunnada rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam xukum quri uu dhowr weji ugu saaro sida aadaanka oo kale alfaadda lagu adimaya mid qurin rasuula kamay sugnaan calayhi salaatu wasalaam alfaad mutacadid oo fara badan baa ka sugnaatay alfaaddaasoo dhan tii lagu eedaamaaba waa sax weeyaan in markaa laysku qabsado oo layskaga hor yimaadaa baatil bay noqonaysaa mar haddii ikhtilaafku yahay ikhtilaaf tanawuc oo noocyadaasoo dhanba shaygu sharci u yahay in iyadana laysku qabsadaa mid la ogol yahay oo banaan maaha wuxuu yihi sheekhu wanashhadu waxaanu ka marakacay nashhadu macnaheedu waa naclamu waxaanu ognahay oo waa nactaqid aanu aaminsannahay oo wanukbir aanu ku warramayna oo shahaadadu intaasoo dhan bay koobsanaysaa qofka marka le waa shaahid waa markhaati macnaheedu waa maxay shaygaa wuu ogaa inuu sidaa u dhacay buu ictiqaadsay oo shega kagama jiro waanuu ku warramayaa de waaba kan shahaadadii iyo markhaatigii dhiibaya marka wanashhadu haddaad maqasho macnaheedu waa cilmi iyo ictiqaad iyo khabar wada socda waxaanu ognahay oo aanu ictiqaadsannahay oo aanu ku warramayna nashhad ay naclam wanactaqid wanukbir annahu kalaamu rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood hadalkiisi inuu yahay qur'aanku nazala bihi waxaa la soo degay oo ilaahay uu usoo dhiibay alruuxu alamiin oo ah malaku jibriil waxaanuu u keenay malaku jibriil nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil alruux waxaa loogu bixiyay bay dhahaan culimadu sumiya ruuxan liannahu xaamilu lwaxy alladii taxyaa bihi alquluub waxyigii quluubta ay ku noolaanaysay oo quluubta waxay ku noolaataa waa waxyiga waa qur'aanka iyo sunada rasuulka alayh salaatu wasalaam sida jidhkeenu raashinka ugu nool yahay iyo cabitaanka ayaa qalbiguna wuxuu ugu nool yahay waxyiga markaa kii waxyiga sideeba waxaa lagu magacaabay ruux sidoo naftii uu sidoo kale oo naftii qalbigu uu ku noolaanayey ayaa uu sidaa saa awgeed baa waxaa la yidhi malaku jibriil waxaa lagu yidhi alruux alamiinna waxaa loo yidhi liannahu waa mid aamina oo fariinta rabbi tabaaraka wa tacaala uu soo dhiibay sideeda ayaa uu u gudbinaayey waxaana uu ka mid yahay malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala kuwa u sharafta badan oo tanazalu almalaa'ikatu waaruux waa ka ilaahay yidhi cad cadabka malaa'igta lagu cadfee laga daba keenay isagoo malaa'igta ka mid ah waxa uu tusinayaa inuu isagu derajo dheeraada iyo karaamo iyo sharaf ta malaa'igta kale ay leeyihiin ka weyn inuu leeyahay malaku jibriil calayhi salaatu wasalaam facallamahu wuxuu baray sayid almursaliina buu baray mursaliinta oo ambiyadii ilaahay ah rusushii ilaahay soo diray sayidkooda ayuu baray qur-aankaa jibriil oo ahaa muxammedan sala allahu calayh wasalam se ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yihi nazla bihi aruuxu alamiin calaa qalbika litakuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin waxaa qur-aanka ilaahay usoo dhiibay oo la soo dego xagga sare iyo samada ka keenay alruuxu alamiin waa malaku jibriil qalbigaaga ayaa uu ku soo dejiyey limaada litakuna min almundiriin saaad uga mid noqoto kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala u diray dadka inay u digaan xumaanta ay uga digaan bilisaanin carabiyin mubiin isagoo qur-aanku kusoo degay luqad carabiya oo cad saa awgeed alqur'aanu alkariim ma banaana in waxa weeyaan lagu qoro waxa aan ahayn luga alcarabiya macanaa tarjamadiisa ka hadli mayno waxaynu ka hadlaynaa alfaadiisa tusaalahaan inay alxamdu qorto tusaalahaan alxamdu baad qortay oo af soomaaliya halkaad alxamdu ee carabiga ka qori lahayd bad xaggan kaga timi waxaad qortay alxamdu af soomaaliya laa yajuus in qur-aanka alfaadiisa lagu qoro luga kale oo aan ahayn luga alcarabiya leannahu ilahay baa kusoo dejiyey bilisaanin carabiyin mubiin tarjamada qur-aanka waa la ogoliyay luga kale aan carabi ahayn in loo tarjumo laakiin tarjamada la ogol yahay ee culamaa lqur'aan ay tilmaamaan waa tarjama tafsiiriya waxaa la ogol yahay qur-aanka in la fasiro tarjama caama tarjama caama waxaynu uga jeednaa waxaa la diidaya tarjama xarfiya oo ah in kelmad kaste iyo xaraf kasta oo qur-aanka ku jira luqada kale lagu turjumayo kelmad daboosho looga raadiyo odhaa kelmad kasta oo carabiya oo qur-aanka ku jirta waa inaan u helo kelmad af soomaaliya oo kelmadaasi daboosha tarjamada noocaasi lama ogola oo tarjama xarfiya la idhaha leanna waxaa ka dhalanaya in kelmaddii aad ku fasirta carabida ahayd kelmad ka macno ballaadhan oo luqadan kalaa ama kelmad ka macno kooban oo luqadan kalaa laakiin waxaa la ogolaya tarjama tafsiiriyo kelmaddan in si guud loo fasiro si macnaheedii dhabta ahaa ile markaad wixii sharaxday aad faahfaahayso kelmaddan macnihii dhabta ahaa ay lahayd waa aad keeni kartaa waanay jiraan markaa culimada tusaalahaan waddankeena qur-aanka fasirta sida sheekh dirir oo kale tarjamadiisu waa tarjama tafsiiriya waxa weeyaan tarjamada noocaasi ayaana tii saxda ahayda in macno guud laga bixiyo aayadda qur-aanka ayadoo xaraf kaste oo ku jira aayadda aan loo raadin xaraf af soomaaliya oo isku daboolan yihiin taa haddii la sameeyo macnihii qur-aanku uu xambaarsanaa ayaa meel lagaga dhacayaa bay idhahdeen culimadu raxmat ullahi calayh marka bilisaanin carabiyin mubiin buu ilaahay qur-aan kusoo dejiyey wa huwa kalaam ullahi tacaala hadalkii ilaahay weeyi laa yusaawihi uma dhigmo shay-un shay oo min kalaami almakhluuqiin kalaamka makhluuqiinta ka mida hadday noqoto xagga xuruuftiisa iyo alfaadda uu ka kooban yahay iyo haddii ay noqoto macaanida iyo axkaamta uu xambaarsan yahay iyo haddii ay noqoto qisaska awaliintii kuwii hore ay lahaayna uu ka warramayo iyo qisaska kuwa soo socda dambe uu ka warramayo kalaamulbashar uma dhigmo qur-aan walaa naquulu odhan mayno bikhalqihi odhan mayno qur-aanku waa makhluuq sida hore ba aynu usoo tilmaanay adiladana waynu sheegnay waanaynu tilmaanay qur-aanku inaanu makhluuq ahayna hadalkii ilaahay uu yahay tabaaraka wa tacaala hadalka ilaahayna uu yahay sifatun min sifaatihi qofka idhaha hadalka ilaahay baa makhluuqana inuu sifadii ilaahay makhluuq ku tilmaamay taasina ay tahay kufri iyo gaalnimo walaa nukhaalifu khilaafi mayno bu uhi sheekhu jamaacata almuslimiin jamaacada muslimiinta khilaafi mayno oo lababa way dhici kartaa inuu sheekhu u jeedo walaa nukhaalifu jamacata almuslimiin fi masalati alqur'aan jamaacada muslimiinta ku khilaafi mayno mas'alada qur'aanka oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imatu lislaam ictiqaadkoodu waxa weeye qur-aanku inuu yahay kalaamullah hayru makhluuq markaa ictiqaadkaa jamaacatu lmuslimiin ay aaminsanayd khilaafi mayno maqsuudku saa waa noqon karaa waxaa kaluu noqon karaa inuu macno taa ka ballaadhanba u jeedo sheekhu uu leeyahay walaa nukhaalifu jamacata almuslimiina fi ayi amri min alumuur jamaacada muslimiinta ku khilaafi mayno arrin ka mida waxa weeyaan arrimaha diinta jamaacata muslimiin baanu raacayna waxaa daba isweydiin la jamaacad waayo jamaacada mana culimmadu ay ku tilmaamayaan kutubta muctaqadka sidaasoo kale axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kusoo aroorto laba macne ayaa ay leedahay jamaacada in looga jeedo jamaacatu ddiin waalmuctaqad in looga jeedo diintii xaqa ahayd iyo caqiidii saxda ahayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aaminsanaa iyo saxaabadiisa iyo taabiciinta iyo atbaacdooda caqiidada iyo manhajkaa saxiixa laftiisa jamaaca la yidhaahdaa haadihi alcaqiida wa hada almanhaju saxiix ayaa jamaaca la yidhahdaa marbana inta haysata ayuunbaa jamaacadii xaqa ahayda marba inta haysta ayaa jamaacada haddii qof quri caqiidada uu haysto saxiixa fa huwa aljamaca isagaa jamaacadiia oo jamaacadu bi hada alictibaar waa bi hada almacnaa maqsuudka laga leeyahy dad fara badan maaha waxaana taa ina tusinaya in rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamay inay ummaddu u qaybsami doonto halaaa wa sabciina firqa uu yihi kullaha fi nnaari ilaa waaxida wa hiya aljamaca buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waaxidaas waa aljamaca aljamaca muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa waa almanhaju saxiix cidda manhajkii saxiixa iyo caqiidadii saxda ahayd ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnayd haysata ayuunbaa jamaacadii walow qof quraba ha ahaadee jamaacada maqsuudka labaad ama ujeeddada labaad ee laga leeyahay waxa weeyaan waa jamaacatu alabdaan oo waxaa looga jeedaa amiirkii iyo xaakimkii muslimiinta u talinayey iyo muslimiintii uu u talinayena jamaaca la ysku yidhaahdaa markaa jamaacadu labadaa macno ayay leedahay jamaacada macnaha hore waxaa lagaga baxaa caqiide khaldan oo tii rasuulka iyo saxaabada khilaafsan qofku hadduu la yimaado jamaacatulmuctaqad uu ka baxa jamaacada labaadna waxaa lagaga baxaa waxa weeyaan qofku xaakimkii muslimka ah ee muslimiinta u talinayey hadduu hub u qaato oo uu dagaal ku bilaabo amardiiddo uu sameeyo kaasina jamaacadii ahayd bimacnaa jamaacatu labdaan buu ka baxayo tafriiqu labdaan buu keensada walow dadkan isdilaya haba noqdaan dad isku caqiido jamaacatu lcaqiida waxa weeyaan wadaage marka labada ictibaarba eego jamaacatu lmuslimiin khilaafi mayno oo caqiidadii saxda ahayd iyo manhajkii saxiixa khilaafi mayno isaga ayaan raacayna jamaacatu lmuslimiin oo looga jeedo xaakimkii muslimka iyo ummadda u talinayena khilaafi mayno wixii wanaaga waanu ku adeecaynaa wixii macsiyana cidna lagu adeeci maayo macsiyiyo shar hadduu la yimaado xaakimkiina waa loo nasteexaynaya laakiin hub loo qaadan maayo lala dagaalami maayo sida sheekhu insha allahu tacaala uu tilmaami doono inay caqiidatu ahlusunna waljamaca ay tahay wuxuu yihi sheekhu walaa nukafiru gaalaysiin mayno axadan midna gaalaysiin mayno oo min ahli lqiblati ka mida bidembin dembi ku gaalaysiin mayno maa lam yastaxillahu inta aanu xalaashan ahlulqibluhu waa kuwii sheekhu hore uusoo tilmaamay waa dadka islaamka u nisbo sheegta xagga qibladana u tukada waxa islaama kaga baxaan oo ay ku gaaloobaanna aan la iman marka kuwaa sheekhu wuxuu leeyahy gaalaysiin mayno oo ku gaalaysiin mayno bidembin dembiga sheekhu ugama jeedo dembi oo dhan oo dee kufriga iyo shirkiga iyo riddaduba waa dembi laakiin dembiga sheekhu wuxuu uga jeedaa addunuub alcamaliya dunuubta camaliga kabaa'irta la yidhaahdo ee ka sokaysa kufriga gaalnimo sideeda aan iyadu u ahayn ku gaalaysiin mayno inuu saa u jeedana waxayna tusinaya qowlka sheekhu yihi maa lam yastaxillo intaanu xalaashan waayo dembiga marka la xalaashado un lagu gaalooba waa dembige waa dembiga markiis hore aan kufri ahayn tusaale ahaan waxaa la yidhaahdo shurbu lkhamr cabitaanka khamrigu ma gaalnima kufri sidiisa miyuu yihi kufri sidiisa maaha kufriga waa ka sokeeya waa dembi waa kabiiro kabiirada noocaasiya qofka muslimkaa sameeya gaalnimo ku xukumi mayno waa gaal odhan mayna buu leeyahy sheekhu laakiin ka waran haddii khamrigii intuu cabo uu yidhaahdo waa xalaal oo uu xalaashado markaa ma la gaalaysiinaya ha waxaa lagu gaalaysiinaya ma ficilka mise waa istixlaalka waxaa lagu gaalaysiinaya waa xalaashiga waa xalaashaday wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey ee uu diiday marka bidembin ugama jeedo dunuubtii sideeda mukafirka u ahayd oo tusaale ahaan qofka iminka shirki sameeya dee lama odhanayo lama gaalaysiinayo ilaa u xalaashado ama ha xalaashado ama yaanu xalaashanin mar haddii jahligii laga suuliyo xujada lagu oogo mar hadduu shirkigaa sameeyey ama xaaraan ha u arke ama xalaal ha u arkee dee kaasi waa u kufriyaya waxaad ka warantaa ninka iminka intuu yimaado sanam hoostii sanamkaa u sujuudo kulli dembin dembi kasta ku gaalaysiin mayno ee laba dembi baa lagu gaalaysiiya dembi markiisa hore gaalnimo oo kitaabkii sunnadu ay tilmaameen inuu gaalnimo yahy ama lagu ijmaaco la isku waafaqay iyo dembi markiisa hore aan gaalnimo ahay laakiin qofku uu xalaashaday labadaasaa lagu gaalaysiin karaa laakiin dembigii markiisa hore aan gaalnimo ahayne macsiye iyo kabiiro un ahaa haddii aanu xalaashan lagu gaalaysiin maayo culimada qaarkoodna waxay yidhaahdaan bimujaradi dembin dembi qura ku gaalaysiin mayno marka saddexa tacbiirba waa jiraan in la yidhaahdo walaa nukafiru axada min ahli lqiblati bidembin iyo bimujaradi dembin iyo bikulli dembin maqsuudkuna waa isku miduno dunuubtii iyo macaasidii iyo kabaa'irtii marka hore aan gaalnimo ahayn qofkii muslim ahaa ee sameeya lagu gaalaysiin maayo milada iyo diinta lagaga saari maayo ilaa uu xalaashanaya hadduu xalaashado se uu idhaahdo xalaal bay tahay oo waxaan ictiqaadsanaya inay bannaan tahay dembiguna uu yahay mid xaaraantinimintiisa la isku waafaqsanaa marka hore adiladuna ay tusisay kaasi markaa istixlaalkiisa ayaa lagu gaalaysiinaya sheekhu cibaaradanna wuxuu uga jeedaa raddun cala alkhawaarij oo khawaarijtu yaquuluuna bitakfiiri bikulli dembin kabiir dembi kasta oo kabiiro kabaa'irta ka mid a waxay leeyihin qofka sameeya waa gaaloobaya qofka khamri cabay iyo qofka zinaysta iyo qofka waxa weeyaan saas oo kale qof dila kullo waa kufaar bay leeyihin waa gaaloobayaan bay leeyihin qofka waxxada kuwaasi sheekhu marka caqiidada ahlu sunnuhu inay ka duwantahay caqiidada si u tilmaamo iyo cibaaradan u keenay baabka takfiirkuna waa baab khatiira waana waxay ka mid tahay masaa-ishii u horreysay ee ummadda muslimiinta fitnadu ay kaga dhex dhacday oo firqadii u horreysay ee firqa ahaan u khilaafta caqiidadii ahlu sunna waljamaaca caqiidat ljamaaca nimanka khawaarijta la idhahdo ayay ahayd waxaana caqiidadu ahayd qof kastoo dembi kabiiraa sameeya walow yaanu xalaashanbe inuu samayntiisa waxa weeyaan ku gaaloobayo marka caqiidatu ahlusunna waljamaaca iyadu taa waa ka duwanta ahlu sunna waljamaca ayaanu xaqu la jiraa inuu xaqu la jirana waxayna tusinaya adilo fara badan ayaa tusinaysa dunuubta haddii aan la xalaashan dunuubta aan markeeda hor kufri ahayna macaasiya haddaan la xalaashan inaan lagu gaaloobahayn waxaa adiladaa ka mida qowlka ilaahay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas muuminiintii waxaa laydinku farar yeelay qisaasta macnaa qofkii wax dilay cabdan waxu dilay haddii dadkii waxa weeyaan qofkaa la dilay qaraabadiisa ahaa warasadiisa ahaa ay yidhahdaan hanaloo qisaaso in loo qisaaso ayaa laydinku faral yeelay aayadda qur-aanka bal hadda u fiirso dadka iyagoo wax iska dilay ayaa haddana isamkii iimaanka weli loogu yeedhay oo waxaa la leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas ka qisaasta lagu faral yeelana de waa kii wax dilay kii wax wax dilay isamkii iyo magicii iimaanka lagama salbino lagama sibina soo maaragta taasi waxay daliil u tahay dembigaa dilka ee qatliga ee dembiga aadka u weyn ee foo foosha xun mar haddaanu xalaashan inaanu ku gaaloobin laakiin uu ku yahay un mid faasiqa oo saaxibu kabiirah saas oo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay rasuulku wuxuu inoo sheegay dagaalka muslimiinta dhex mara inuu yahay fis macsiyo weyn inuu yahay sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufr bal waxaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay inuu yahay kufri laakiin kufrigii weynaa ee millada lagaga baxayay maaha ee waxaa looga jeedaa wuxuu ka mid yahay acmaasha ay sameeyaan kuwa kufaar tahay oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdaku bacdukum riqaaba bacd ha u noqonina kufaarnimo oo ah in barhkiiba barhka kale uu qoorta ka jar macnaa inay isdishaan waa kufrigii camaliga ahaa ee kufriga weyne millada lagaga baxo ka sokeeyey haddana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay muslimiintu haddii ay isdilaan isamkii iimaanka inaan laga salbi ahaynoo isdilkaa ay la yimaadeen iyo dagaalkaa way ku dambaabayaan laakiin milladiiyo diintii kaga bixi maayaan haddaanay xalaashan oo waxaanay sameeyeen baan gaalnimo ahayne kabiira ah waxaa taa ina tusinaya qowlka rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahay wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtatal laba kooxood oo muuminiinta ka mid ah haddii ay isdilaan aayadda dhinacaynu ka daliishanayna faham iyagoo isdilayo iqtitaalkii sameeyey ayaa haddana muuminiin ilahay uu ku tilmaamay soo ma waa in daaifataani min almuuminiin haddii dilkana isdileen ay ku gaaloobi lahaayeen kabiiradaana dee magaca iimaanka looguma yeedheen saas oo kale ilaahay baabka qisaasta maruu ka hadlayo wuxuu yihi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf qofkaa dila qof muslimo walaalkiiya dabeetana dadkii qofkaasi uu ka dhashay ay iska cafiyaan o yidha waxba hanolo hanoo hanoo qisaasina diyad iyo magtuna ha nala siiyo dee diyad iyo magta si fiican ha u bixiyo yaanu ku caansiirin oonu meermeerin bu ilaahay leey aayadda waxaynu ka deliishanaynaa qofkii wax dilay iyo dadkii wax laga dilay ukuwa walaaltinimaa laga dhexaysay faman cufiya lahu min akhiih bal kii uu dilay ee maqtuulka ahaa iyo kii qaatilka ahaa ayaa waxaa la tilmaamay inay walaala yihiin walaaltinimada meesha lagu tilmaamayaana ukuwada meesha lagu sheegayaa maaha ukuwatu nasab waa alukuwatu diiniya ukuwada diiniga ahina labada qof waxay ka dhaxaysaa dee intay muslimiin yihiin laakiin haddii midkood uu kufriyo uu gaaloobo ukuwadii diiniga ahayd meesha way ka baxday marka mar haddii la yidhi kii la dilay iyo kii dilay waa walaalo oo walaaltinimadii islaamka ee diineed baa ka dhaxaysa macnaheedu waxa weeyaan kan wax dilay dilkan kuma gaaloobin oo hadduu ku gaaloobi lahaa alukuwatu aliimaaniyatu diiniya meesha waa ay ka bixi lahayd oo waa isuli lahayd sidaas oo kale weji kale haddii aynu ka eegno oo aynu noqono waaqicii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu garanaynaa dad waxa weeyaan dunuub iyo kabaa'ir sameeyey maca dalika rasuulku uu uga marakacay inay ilaahay rasuulkiisa ay jecel yihiin waxaa jiray saxaabi la odhan jiray magaciisa cabdullahi wa kaana yulaqa bilximaar markaa ninkaasi kaana yashrabu alkhamr rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa loo keenay dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer ayuu jeldiyey jeedal uu ku dhufay markii dambe ayaa nin saxaabada ka mida ayaa hiira ayaa qaaday hiira diiniya ayaa qaaday qofkan colaad gooniya umuu hayn laakiin diinta ilaahay buu u xamaasadooday deetana wuxuu yihi lacanahu llah maa akara maa yu'taa bih ilaahay ha nacdala kane fara badana inta la keenay soo khamri cabe balaayada meanu iskaba daynahayn saasay ka dhiganta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tuciinu shayطaana calaa akhiikum fainahu yuxibu allaha warasuulahu walaalkii shaydaanka u kaalmaynina waayo qofkii xumaanta iyo macsiyada sameeye haddaad ku caydo dema waxaad ka rajaynaysaa macsiyadaa inuu daayo oo uu ka soo noqdo shaydaanku baad ugu sii kaalmaysayoo waxaa laga yaabaa inuu cartamaba oo uu yidhaahdo war maxaa waxa weeyaan ka gale horta waxaan anigu aan samaynay haddaan doono waabaan gaaloobayaabe oo adiga daraadaba u gaaloobo oo shaydaanku dhinaca uu kaga yimaado markaa qofkii macsiyo sameeyey in la caayo ama lagu dhaleeceeyo ama lagu jeerjeerso looma baahan waxaa loo baahanya in si fiican loo waaniyo qofkan uu dareemo inaad naxariis u hayso iyo raxma khaladku qofku ku jiraa noocu doonaya ha noqdo sawaaun kaana khaطan caqadiyan aw khaطan manhajiyan aw macsiyatan min almacaasi markaad qofkii u yeedhaysa aad tahay daaci lahu waa inaad dareensiiso oo uu ka arka inay tahay qof u naxariisanayo oo hadalkan aad ku hadlayso oo uu kuu kalifaayo inaad qofkan wanaag aad la doonayso laakiin hadduu arko qofkii ka waran inaad tahay qof waxa weeyaan isaga ku jeesjeesaya oo ku ciyaaraya oo ka dhigta waxa weeyaan ulcuuba oo cayba waxaan ka dhigayaba ka aqbali maayo shaydaankan oo ka faa'idaysanaya almuhim taa iska dhaaf innagu waxaynu uga jeednaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka khamriga cabiye muxuu ku yidhi fa inahu yuxibu allaha wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu jecel yahay marka xub llahi warasuuluhu warasuulihi waa qaa'imun maca irtikaabi hadi lmacsiya jacaylkii qofkan uu jeclaa ilahay iyo rasuulkiisu kama wada suulin ma dhammaystirno laakiin kama wada suulin isagoo macsiyadan samaynaya hadday macsiyadani kufriyo gaalnimo tahayna ninkan gaalkaa lama yidhaahdeen ilahay iyo rasuulkiisa ayuu jecel yahay ee mar haddii maxabadii ilaahay la jeclayo rasuulku ay baaqi tahay maca irtikaabi hadi lmacsiya fa min baabi alwlaa an yabqa macaha aliimaan waxaa taa kasii mudan in iimaankiina uu jiro iyadoo macsiyadaa qofku uu samaynayo dhinac kale haddaynu ka eegno macaasidan kabaa'irta aynu naqaano sida tusaale ahaan zinadii oo kale iyo shurbu lkhamrigii iyo qatligii haadihi almacaasi shareecadu waxa u yeeshay xuduud xuduuddaasi waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay gaadho ilaa xaddi lqatl qofkii in la dilo mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa qatli iyo dil inaanay gaadhsiisnayn oo ninka khamri cabba ee aan mudmin ahayn aan daa'imin khamriga cabitaankiisa dee lama dilaya jeedal baa lagu dhufanaya haddii khamriga cabitaankiisu kufr iyo gaalnimo ay tahay dee jeedalun laguma dhufteene dee waa la dili lahaa ila qofka muslim ahaa ee gaalooba xukunkiisu waa in la dilo soo ma oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man baddala diinahu faqtuluu waa la dili laha markaa haddii shurbu lkhamri oo xalaashi aanu la socon haddii gaalnimo ay tahay waa la dili laha saas oo kale kii zinaystay guur hore aan soo marin jeedal baa lagu dhufanaya haddii haadihi alkabiira ay kufri tahay jeedal laguma kaaftoomeen ee waa la dili laha qofkii qof dilay waxaa bannaan in la yskaba cafiyaba oo arrinta gebigeeda waxa gacanta laga geliyey qofkii waxa weeyaan qofkan la dilay xaqiisa lahaa oo isagaaba xaqu le inu iskaba cafiyo o iska daayaba haddii qofkani wuxuu sameeyey kufriga gaalnimo ay tahay dee dadkaasi inay cafiyaan xaq uma aanay yeesheen almuhim adiladayna tusinaysa kabaa'irta iyo dunuubta inaan lagu gaaloobin qofku inta aanu xalaashan adiladaas aad bay u fara badan tahay intaa yaro kooban ayaan jeclaaday inaan ka tilmaamo sheekhu markuu le maa lam yastaxillahu dunuubtii iyo kabaa'irtii kuwa aynu tilmaamayno qofku hadduu xalaashado waa uu ku gaaloobaya xalaashiga macnihiisu waa maxay sheekhulislaam baa raximahullah tilmaamay daabidka istixlaala kitaabkiisa asaarim almasluul istixlaalku waxa weeyaan an yactaqida biannahu xalaal annahu laa yalzamhu huwa inuu ictiqaado in waxayna xalaal u tahay tusaalehaan qofka ictiqaado ka hor inay zinadu xalaal tahay hal yakfur bi hada lictiqaad ictiqaadka uu ku gaaloobay waayo caqiidadiisaasi waxay burinaysaa oo ay beeninaysaa meesha ay ka saaraysaa aayaad qur-aan oo cadcad ka ictiqaado khamrigu inuu xalaal u yahay ictiqaado muslimiinta in la laaya inay xalaal u tahay hada yakfur macnaa waxaynu ka hadlaynaa qofka aan arrimaha ta'wiil aanu u geynahayn iyo shubax ee arrintaa waxa weeyaan iyadoo u cad iska xalaashanaya istixlaalkuna waa laba inuu ictiqaado inay dadkao dhan xalaal u tahay oo udha ilahay mabuu xaaraantimeynaya idinkaas ka hadlayaba ama inuu ictiqaado inay xaaraan tahay laakiin isaga si gaar ay ugu banaan tahay sida bacdu waxa weya hulaatu suufiya ay sameeyaan inay yidhaahdaan sharcigu caamad unbuu ku tacaluqaay laa yalzamuna nax annaga laazimba nagumaha oo laga yaabo inuu yashrab alkhamr wayazni wayaqtulu nnaas marka ruuxani meena xaaraanaha inuu yidhahdo dee aniga xaaraan igama aha anuu darajaan gaadhay ee dadka kale xaaraan ka tahy waa istixlaalkii oo markaa isagu uu isku koobay istixlaalka hore oo ah inuu ictiqaado dadka oo dhan inay xalaal u tahay waxaa kali istixlaalkana inuu qofku aaminay inay isaga xalaal u tahay walo dadka xaaraan baa ka ahaatee kaana waxaa keensada imtinaac inuu ka imtinaaco iska diidayo inuu shareicadii isagu uu isku iltizaamiyo oo isagu uu raaco wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah walaa naquulu odhan mayno laa yaduru dhibi maayo maca aliimaani iimaanka la jirkiisa dembun dembi dhibi maayo liman camilahu qofkii sameeyo oo waxaanu idhi jumladaa hore waxaa sheekhu uu ku radinayaa qolada la idhaha khawaarijta oo macaasida iyo kabaa'irta aan kufri ahayn dadka ku gaaraysiyo milada iyo diinta kaga saara khawaarijtuna hamoodin firqo beri jiri jirtay oo dhammaatun inay tahay khawaarijtu ilaa yawmina haada waa kuwa jira weeyaan waxaa jira imika jamaacat hijra watakfiir waxa la jamacat alhijra watakfiir oo waddamo fara badan oo waddamada islaamka ka jirta waxaan filaya ka jamaaca inaanay bilaadkeena uga jirin alxamdu lilah laakiin tusaale ahaan soomaaliya oo kale koonfurta weli waa ka jiraan ka jamaacay uga jiraan oo kooxo dhan iyago ah oo aanay muslimiinta hilibka ay gowracaan aanay cunahayn isla markaa muslimiinta aanay ku daba tukanahayn gaalo waxa weeyaan ay u arkaan dadkan tukinaya iyo dadkan khudbadaynaya iyo dadkan diinta sheegaya iyo dadka kaleba waa jamaca takfir waa khawaarijtii oo ilaa yawmina haadaa jirta meelo kalena oo aad bay uga jirtaa asalkeeduna waxay kasoo bilaabantay oo ay kasoo farcantay waxa weeyaan ya ka jamaaca baan laakiin waxa ay kasoo bilaabantay markaa jamaacadaasi masr marka khawaarijta caqiidadooda sheekhu markuu tilmaamay inay tahay caqiide khaldan waxa uu tilmaamay caqiide kalo iyaduna khaldan waa caqiidat lmurji qolada murjiada la ydhaahdo oo murjiana waxay dhahan qofku mar hadduu iimaan la yimaado hadduu iimaan la yimaado dembigaa uu samaynaya waxba ka dhimi waxba ka dhimi maayo sidaa haddii qofku isagoo gaala haddii daaco uu sameeyo aanay waxba ugu tarahayn ayaa isagoo muumina haddii macsiya uu sameeyana aanay waxba uga dhimahayn bay yidhahdeen hada waa kalaam baatil cid cibaarada noocaana tasriixisay oo tidhi laa yaduru maca aliimaani dambun wuxuu leeyahy sheikhu islam ibnu taymiya raximahullah fi kitaab aliimaan maan arag laakiin istintaaj bay culimadu sameeyeen oo ictiqaadkoodii markay eegeen ayay sidaa u fahmeen waayo murji'ada waxaa ka mid a firaq leh qofku mar hadduu iimaanba leeyahay dembi kasta ha sameeye naarka xaaraan bay ka tahay oo isma arkayaan qoladaasi caqiidadu waxay noqonaysaa khulaasadeedu laa yaduru maca aliimaani dambun caqiidadana inay baatil tahayna waxayna tusinaya adilada faraha badan ee qur-aanka iyo sunnadaba ka mid a oo adiladu waxay tusisay in dunuubtu ay ta'tiiriso raad ay kaga tegayso qofka walow iimaanba ha lahaadabe raadkaasi uu noqonaya ima cuquuba dunyawiya cuquubatun ukhrawiya cuquuba dunyawiya qofkii waa lagu samaynayaayo waa inagan horeba u tilmaanay isagoo muumina hadduu sinaysto lama odhanayo dee sinadan waxba ka dhimi mayso ee adduunyada waa tan lagu ciqaabayo ee laga yaabo hadduu guur hore soo maray in dhagax lagu dilo haddii kalena jeeda lagu dhufo khamrigii saasoo kale ciqaab hadduu qof dilo qisaas haddii waxa weeyaan saasoo kale uu sameeyey qadfi xaddulqadfi baa laga ogaya waa cuquubaad taasi waxay tusinaysaa inay dunuubtu qofka waxa weeyaan dhibayso walow iimaanbaha lahaade aakhire haddaynu eegnana ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tilmaamay dunuubtu inay tahay mid keensanaysa inuu addoonkaasi mutaysta in lagu ciqaabo oo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yihi ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara bal hadda u fiirso kuwa xoolaha agoonta cunaya waxa calooshooda ay ku guranayaan waa naar naar bay gelayaan hadda dembi kale uu sameeyo qofkaasi lama sheegin isagoo muumina xoolo agooneed hadduu cuno ma waxaa la odhanaya laa yaduru maca aliimaani dambun may naar buu leeyahay buu uhi rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala saasoo kale wuxuu yihi aladiina ya'kuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas cunitaanka ribadu saasoo kale inuu yahay mid qofkii raad kaga tegaaya wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala saasoo kale tilmaamay kuwa ribada ku tacaamulay iyadoo looga digay in kuwaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala dagaal ay kula jiraan oo iyaga ilahay dagaal u ka dhexay fa'danuu bixarbin min allah ayuu ilaahay subxaana wa tacala wili saasoo kale rasuulku dunuub fara badan buu tilmaamay ciqaab lagu mutaysanayo sida tusaalaan dulmigii oo kale oo man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi falyataxallal minhu alyawm qabla an laa yakuna dirhaman walaa diinaar qofka walaalkii dulmi ka galay ama hadal ha noqdo ama gacan u geystay ama xoolihiisu qaatay ama sharaftiisa meelu kaga dhacay maanta ha ka xalaashada buri rasuulku alayh salatu wasalaam inta aan la gaadhin maalin dirham iyo diinaartoona aanay waxba tarahayn waa yawma alqiyaama inama alxasanaatu sayi'aat waxaa shaqaynaya wanaagyo iyo xumaano haddii qofku waxa weeyaan uu wanaagyo leeyahay dadkii dunuubtaa uu ka galay iyo dulmigaa ayaa la siinaya haddii wanaagyadiisa ay dhammaadaan buri rasuulku alayhi salaatu wasalaam iyadoo weli xuquuqdii dadka aan laga wada qaadin dunuubtoodii baa dusha laga saaraya deetana naartaa lagu tuuraya marka laa yaduru maca aliimaani dambun ma jirto wuxuuhi rasuulku alayh salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata qaaticu raxm qofku qaraabadiisa oo u xidhiidhin waayo inuu jannadii ku waayo ilaa naar uu soo maro ayaa rasuulku alayh salatu wasalaam uu tilmaamaya laa yadkhulu ljannata qadtaad qofka qadtaadka ee waxa weeyaan saaxib waxa weeyaan namiima dadka isku dira iska hor keena janno inaanu gelahayn buu tilmaamay rasuulku almuhim adiladaa yar ee kooban aynu tilmaanay ee min alqur'aan oo min asunna waxayna tusinaysaa qowlka odhanaya qofku hadduu iimaan leeyahay dembi waxma kaba dhimo inuu qowlkaasi yahay qowl baatila xaqana waxa weeyaan ka fog wuxuu yihi sheekhu raximahullah wanarju waxaan u rajaynaynaa lilmuxsiniina kuwa wanaagga sameeya ee min almu'miniina mu'miniinta ka mida an yacfuwa canhu ilaahay inuu cafiyo oo wixii ay galeen uu ka dhaafaan u rajaynaynaa oo wayudkhilahum aljanna oo jannada uu geliyo wayudkhilahum aljanna jannada uu ku geliyo biraxmatihi walaa na'manu calayhim waxa weeyaan amaan iyo nabadgelyo inay helayaanna ma aaminsanin oo bimacnaa ma odhan karno iloweylo mar hadday mu'miniin ahaayeen naar is arki maayaan ma odhan karno walaa nashhadu lahum uga marakici mayno biljanna odhan mayno qofkan wanaag iyo taacada samaynaya ilowba ilow jannu gelaya odhan mayno ilahay baa og meelu geli doona wanastakfiru waanu dembi dhaaf waanu ilaahay weydiinaynaa limusii'ihim ka muuminiinta ka mida ee xumaan samaynaya wanakhaafu calayhim waanu u baqanaynaayo qofka muuminiinta ka mida xumaan iyo macsiyo samaynaya ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisaan uga baqanaynaa walaa nuqanituhum annagoo u baqanayna haddana quusin mayno oo odhan mayno ilaahay kuu dembi dhaafi maayo oo ilaahay kuu naxariisan maayo oo janno geli maysid odhan mayna buu leeyahy sheekhu haadi lcibaara sheekhu wuxuu uga jeedaa inuu ku bayaamiyo caqiidada ahlusunna waljamaaca iyo waxa ay ka aaminsan yihiin dadka muslimiinta ah kooda muxsinka wanaag samaynaya iyo kooda musiigaaba qofka muslimka haddii ay mid toosan muxsin oo ixsaan uu samaynayo maca allah waa ixsaan maca nafsi waa ixsaan maca khalqi ixsaan maca allah waa macruuf wa an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak maca allah waa inaad ilaahay u caabuddo sidaad aragtid oo kale waayo haddaanad arkayn ilahay isagaa ku arkay ixsaan maca alkhalqina waxa weeye khalqiga inaad dhibkaa ka haysato wanaagna aad kula dhaqanto weji furfurana aad kula kulanto ixsaan maca nafsikana waxa weeyaan naftaada wixii la saaray ayaa danteedu ay ku jirtahay inaad ku hogaamiso oo aad fashad samayso wixii loo diidayna dhibkeedaa ku jira inaad ka ilaaliso markaa dadka muslimiinta ee sifadaa leh muxsiniinta ah waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala uu cafiyo ayaan u rajaynaynaa isla markaa ilaahay tabaaraka watacaala inuu jannada geliyo oo naxariistiisa uu ku geliyo oo jannada qofna camalkiisa ku geli maayo rasuulkaa tilmaamay alayhi salatu wasalaam markaynu leena camalkiisa ku geli maayo uma jeedna camalkii uu sabab u noqon maayo acmaasha wanaagsana la samaynaya jannada gelitaankeeda sabab bay u tahay ilahay markuu leey bima kaanuu yacmaluun ba'daasi waa sababiya e bisababi ma kaanuu yacmaluun laakiin thamaniya maaha maaha macnaheedu camalkii ay samaynayeen baa jannada u gooyey oo camalkoodii bay ilaahay janno kaga iibsadeen oo jannada ay heleen iyo camalkoodaas waa isku qiimo maxanuusaa maaha jannada ilaahay tabaaraka watacaala waxaa lagu galaa waa ilaahay raxmadiisa camalkan fiicana la samaynayaana gelitaankeeda sabab buu yahay saa ogeed baa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu yihi maalin isagoo la hadlaya saxaabadiisa waaclamuu annahu lan yadkula axadu minkum aljannata bicamalih ogaada mid idinka idinka mida inaan camalkiisu janno u goynahayn qaaluu walaa anta ya rasuula allah rasuulka ila xataa adigana miya rasuulku wuxu uhi walaa ana ila an yatagamadanii allahu biraxmati anigana xataa camalkaygu janno ma goyn karo oo jannadu camalkayga way ka qaalisanta ilaa inuu ilaahay naxariistiisa iyo raxmadiisa ay huuyo mooyaane oo camalkaygaas sabab uu uga dhigo gelitaanka waxa weeyaan jannada markaa sheekhu raxmatullaahi calayhi markuu leeyahay wayudkhiluhum ljannata biraxmatihi ba'daasi wuxuu uga jeedaa ba sababiya waxaanu tilmaamayaa camalku inaanu jannada goynahay walaa na'manu calayhimna sheekhu wuxuu uga jeedaa macnaa dadka muslimiintaa muxsiniinta ee wanaagga samaynaya uma uma damaanad qaadayno inay amni iyo badbaado ay helayaan waa qofkii mucayankaa wey guud ahaan waxaynu u leenahay dadka ixsaanka iyo wanaagga sameeya janna ay helayaan naartana way ka badbaadayaan laakiin qofkii mucayankaa markaynu u nimaadno ma odhan karno hebel hebel waa nin muxsin oo wanaag sameeya oo jannaduu gelayaayo naarna is arki maan ma odhan karno waayo ma ogin janno iyo naar meeshuu geli doono sababta aynaan ogeynina waxay tahay waata koowaade qofkan daahirkiisa inaga inoo muuqda dushiisa iyo wuxuu samaynayo laakiin baatinkiisa maynu war ka hayna waxaa laga yaabaa inuu noqdo ka dadka ugu cibaado wanaagsan dusha marka laga eego laakiin qalbigiisa nifaaq uu ku jira iyo kufr iyo gaalimo sidaa awgeed janno ugama marakici karno ta labaadna qofkii ma ogin inagu caaqibadiisa iyo meesha uu ku dambayn doono waxaa laga yaabaa isagoo maanta wanaag samaynaya gelinka hore maanta isagoo wanaag samaynaya gelinka dambana inuu ridoobo diinta uu ka baxo oo rasuulkaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay iman doonto wakti fitanku ay fara badan doonaan oo yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran ninku uu subxii waa beriisanaya isagoo mu'mina galabtiina uu gelaya isagoo kaafira wayumsi wa yumsi mu'minan wayusbixu kaafira galabnimadii muumin buu hawaagu markuu beryana wuu gaaloobay maxaa dhacay yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil diintiisiibuu ku iibiyey wax yar oo adduunyada ka mida marka maadaama qofkii caaqibadiisa iyo natiijadiisa aynaan ogeyn ma uga marakici karno waxa weeyaan inuu janno gelayo naarna uu ka badbaadayo laakiin waynu u rajaynaa waxaynu leenahay qofka wanaagga samaynaya wanaag baynu u rajaynayna walaa nashhadu lahum ljanna jannana uga marakici mayno leanna waxa weeyaan ma ogin janno inuu geli doono inaanu geli doono sa aynu tilmaanay ilaa ciddii diintu ay uga marakacday iyo dadkii jannada loogu bushaariyey mooyaane kuwaasna waa inoo iman doonaan wuxuu leeyahy sheekhu wanastaqfiru limusiihim wanakaafu calayhim kuwa xumaanta samaynayana ilaahay baanu dembi dhaaf u weydiinaynaa oo dee waa u naxaynaa waa u turhaynaa isla markaa waynu u baqanaynaayo dee meeshii waciid baa yaalla iyo adilo waxa weeyaan tusinaysa in qofka xumaantaa sameeya uu naar mutaystay waa u baqanaynaa laakiin quusin mayno ma odhan karno toobad lagaa aqbali maayo ma odhan karno ama ilaahay ku naxariisan maayo ma odhan karno waa khatiir taas ilaahay naxariis tabaaraka watacaala dadka in laga quusiyaa waa mid qofka laftiisu khatar uu ku gelayo oo laga yaabo in ilaahay subxaana watacaala kii uu ka quusinayo naxariista ilahna ilahay u naxariisto isagana ilaahay tabaaraka watacaala wixii uu ku faanayey uu islahaa adiga ayaa iska leh uu waayo oo naartii waxa weeyaan lafteeda isaga uu galo wuxuu leeyahy shaikhu lislaam raximah llah fi kitaabi aliimaan alfaqiihu kulu lfaqiih man laa yujari'u nnaasa calaa macaasi illah walaa yuqanituhum min raxmat illah qofka diinta ilaahay fahmay waa qofka dadka aan ku dhiiri gelin macsiyada rabbi oo dadka haddaad macsiyadii u fududayso wax yar aad uga dhigto oo xagga naxariista un aada u kiishay iyo fadaa'isha iyo wanaagga un xumaantii way la yaraanaysaa waa ku dhiiranaya sidaas oo kale walaa yuqanituhum min raxmat illah ilaahay naxariistiisana aan ka quusinahayn dadka markaa dadkii maxaa la rabaa inaad ka dhigto bayna khawfin warajaa kuwa naxariis ilaahayna rajaynaya isla markaa ilahay ciqaabkiisina ka baqanaya oo la ma la rabo dadkii inaad aada u fududayso xumaantii oo ay ku dhiiradaan lamana rabo dadkii inaad quus geliso oo aad tidhaahdo waxa weyaan ilaahay qofka saa sameeye su uga toobad aqbalaya toobad laga aqbali maayo ilaahay ku naxariisan maayo ilahay waxba kaa aqbali maayo inaad tidhahdid maaha oo taa lafteedu waa arrin waxa weeyaan khatiira keensanaysana qofka xumaantii inuu kusii madax adeego sida waxa weeyaan aynu tilmaanay naxariista ilaahayna tabaaraka watacaala adigu faraha kuma haysid ilaahay tabaaraka watacaala ciqaabkiisana faraha kuma haysid saa awgeed dadka midna inaad ka celiso midna inaad ku tajriayso aad ku dhiirigeliso mid loo baahan yahy wax weeyaan maaha waxaa markaa sheekhu uu leeyahay walamnu qofku inuu nabadgelyo iska qoondaysto iyo wal iyaasu quusashadii naxariista ilaahay uu ka quustaa yanqulaani qofkii way ka rarayaan can millati lislaami diintii islaamka way ka rarayaan wa sabiilulxaqi waddada xaqa ahina baynahumaa labadaasee udhaxaysaayo liahli lqiblati mise liahli lmilla liahli lqibla soo ma liahli lqibla ayaa ay u sugnaatay macanaa muslimiinta ay usugnaatay sheekhu halkan wuxuu tilmaamayaa in addoonka ay waajib ku tahay inuu noqdo khaa'ifan raajiya mid ilaahay tabaaraka watacaala ka baqanaya naxariistiisana rajaynaya isla markaa inuu qofku iska ilaaliyo waxaa la idhaha amniga inuu isu arko inuu yahay mid isagu magangelyo dhamaystiran ka haysta ilaahay ciqaabkiisa waa inuu saas oo kale iska ilaaliyo waxaa la idhahdaa yacsiga quusashada naxariista ilahay inuu ka quusto waa inuu labadaa udhaxeeyo waa inuu noqdo raajiyan khaa'ifan raajiya mid baqanaya rajana waxa weeyaan qaba khoofka markaa maxmuudkaa la ammaanayo laleeyahy qofku waa inuu ku sifaysnaadaa waa alkhawf aladi yaxuulu bayna saaxibi wa bayna maxaarim illah waa cabsida qofka ka celinaysa ilaahay tabaaraka watacaala waxa uu mamnuucay ee uu xaaraam yeelay ee uu diiday haddii khawfkiisu intaa uu dhaafo oo intaa uu ka ziyaado waxa uu gelaya ya'si iyo qunuud kii loo baahnaa maaha khawfkaa laftiisaa dembi noqonaya oo wuxuu gelayaa quusasho rajaaga iyo tamaxmuudka ee laleeyahy qofku waa inuu ku sifoobuu noqdo mid rajaynaya ilahay naxariistiisa waxaa looga jeedaa rajada uu qofku la yimaado marka daacada ilaahay uu samaynayo oo markuu qofku daaco samaynayo iyo wanaag dee maaha inuu ka quusto inuu ilaahay ka aqbalayo ee waa inuu rajaynayo inuu ilaahay ka aqbalayo wanaagna uu kaga abaalmarinayo kaasi waa rajaa maxmuuda waxaa kaloo rajaa maxmuuda qofku macsiyad iyo xumaantii uu samaynayo markuu ka toobad keeno dee waa inuu rajaynayo inuu ilaahay ka aqbalayo oo rabbi tabaaraka watacaala mala xun inuu ka malaysto maaha oo mid loo ogol yahay maaha saa ogeed culimmadu waxay yidhaahdeen rajaagu iyo rajada qofka laleeyahay ha qabo oo aan ku sifaysnaado mid wanaagsan oo ammaano noqon mayso haddaan qofka laga helin saddex sifo saddexdaa sifo waxay yihiin laabudda an yuxiba maa yarjuu qofku waxaanu rajaynaya waa inuu jecel yahy oo qofku waxa aanu jeclayn hadduu dha waan rajaynaya dee rajihiisaasi maaha mid ammaana oo qofku naxariistan ilaahay iyo jannadan iyo dembi dhaafkan uu leeyahy waan rajaynaya dee waa inuu miduu jecel yahy jacaylkaasina sifada labaad buu keensanaya oo ah an yatlubahu wayaxrisu calaa taxsiilih wixii uu jeclaa ee uu rajaynayay dee waa inuu raadiyo helitaankiisana uu ku dadaalo laakiin qofku hadduu dhaa ka waran waa rajaynaya shayga haddana helitaankiisa iyo xaasilintiisa ku dadaali maayo rajadiisaasi waa waa malaawaal waa isdhigasha weeyaan maaha waxa weeyaan rajihii maxmuudka ah ta saddexaadna waxa ay tahay laabudda an yakhaafa min fawaati waxaan aad rajaynayso inuu ku dhaafo de waa inaad ka baqanaysa taasina waxay keensanaysaa wax allaaliyo wixii ku dhaafin lahaa ee kuseejin lahaa dee inaad iska ilaaliso saa awgeed baa culimadu waxay idhahdeen qofka ilaahay naxariistiisa rajaynaya laabudda waa inuu noqdo mid ka baqanaya ciqaabkiisana qofka ilaahay tabaaraka watacaala wanaaggiisa rajaynaya waa inuu ka baqanayo waxyaabaha xumaanta iyo macaasida oo dhan oo rajaagu ma noqdo mid maxmuud oo ammaanan ilaa idaa kaana macahu khawf xataa umuurta dunyawiga markaan eegno waa sidaa waxaad ka warantaa qofka waxa weeyaan le waxaan rajaynaya ina carruur yeesho isagoon carruur jeclayn laa yuxib laa yumkin de qofkaasi inuu raadiyo carruurta hadduu idhaa ka waran carruur baan ayaan doonaya rajaynayaan jecelahay oo aanu raadin ka waran aanu raadin oo aanu guursanba odhaa carruuraayo timaado anigoon guursan waan rajaynaya raje uu ku noolaa saas ama waxaad ka warantaa haddii uu idhaahdo carruur baan rajaynaya oo carruurtii ilaahay uu siiyo u rajaynayo oo carruurtii uu ilaashan waayo oo carruurtiisuu ilaashan waayo meel ay u ogiyo inay ku halaagsamayaan o ay ku baaba'ayaan uu kusii daayo rajihii wuxuu noqonayaa kaasi madmuumka aha rajihu markaa wuxuu noqonaa mid wanaagsan marka waxa uu qofku rajaynayo uu jecel yahay isla markaa uu doonayo baadi doonayo waxaasi inuu dhaafana uu ka baqanayo oo iska ilaalinayo qofku bayna arajaai walkhawf inuu noqdo oo mid baqanaya rajana ku nool uu noqdo adilada ayna tusisay ilahay wuxu uhi ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajahaduu fi sabiili illah ulaa'ika yarjuuna raxmat allah kuwii daacada sameynayey iimaankii iyo hijradii iyo jihaadkii waxay rajaynaya ilahay naxariistiisa maadaama daacaadkaasi ay samaynayaan waxaa kaloo ilaahay tabaaraka watacaala uu tilmaamay oo aayad kale uu ku jamciyey labadaba wuxuu yihi aman huwa qaanitun aanaaء aleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi qofkii habeenkii taagnaa ee ilaahay u sujuudsanaa ee u taagnaa waxa rabbi uu tilmaamay sifaatkiisa inay ka mid tahay yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi aakhira waa ka baqanaya waa khawfkii kaas wayarjuu raxmata rabbi naxariista rabbigiina waa rajaynaya kaasi ayaa ammaanan tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa amaca khawfan wa amaca maxay ku sifaysan yihiin kuwaas ilaahay tabaaraka watacaala waa ka baqanayaan naxariistiisana waa rajaynayaan oo damac baa kaga jira marka labadii saas ayay u kulmiyeen ilahay waa ku ammaanay waxaa kaloo ilaahay tabaaraka watacaala uhi wayadcuunanaa ragaban warahaba intuu kasoo warramay ambiyada ilaahay qaar ka mid a iyo duriyadooda wayna baryaan oo wayna caabudayaan maxay ilaahay u baryaan oo caabudayaan ragaban warahaba raje iyo khawf awgeed waa caqiidatu baila bacdu hulaatu suufiya ay ku tageen in la yidhaahdo ucbud illaha lidaatih ilaahay daatadiisu inu caabud ha u caabudin raje aad ka qabtid iyo baqa aad ka baqanaysa waa caqiido khaldantaasi nacbud allaha tabaaraka wa tacaala tacdiima lahu wa طamaca fii raxmatihi wa khawfa min ciqaabi ilahay waxaynu u caabudaynaa weyneyn aynu weyneyn rabbi tabaaraka wa tacaala iyo damac iyo rajaynaga jirta naxariistiisa iyo baqa aynu ka baqanayno ilahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa aynu ka baqanayno waxaa markaa meesha uu sheekhu ka saaraya waxa la idhaahdo amniga oo ah qofkii isagoo xumaantii samaynaya haddana inuu iska qoondaysto ilahay naxariistiisa iyo waxaa la idhaahdo ya'siga oo ah isagoo wanaaggii samaynaya toobad keenaya naxariista ilahay inuu ka quusto kufri buu ku tilmaamay sheekhu yanqulaani can millat lislaam qofka haddii qalbigiisa khawfkii laga waayo khaw alkhawfa kullahu haddii qalbigiisa laga waayo oo cabsiibo qalbigiisa aanay ku jirin qofkaasi waa gaaloobay sidaas oo kale qofka haddii rajaba qalbigiisa laga waayo oo quusi un qalbigiisa ay buuxiso qofkaasina waa gaaloobaya aayaadka qur-aanka baa tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu yidhi inahu laa ya'su min rawxi illaahi ila alqawm alkaafiruun mise alkhasiruun alkhaasiruun ilaahay tabaaraka wa tacaala faradkiisa waxaa ka quusta qowmka waxa weeyaan khasaaray khasaaradii weyneyd baana loo jeeda waa kufr ilaahay tabaaraka wa tacaala xagga isdhigashada marab ka hadlayana wuxuu yihi falaa ya'manu makra allahi ila alqowm alkaafiruun ilaahay makrigiisa waxaa ka iyo ciqaabkiisa inay ka badbaadayaan waxa iska qoondaystown oo cabsiduba ay ka baxdaaba qowmka kaafiriinta ee gaaloobay waddada xaqi labadaasee udhaxaysa qofka muslimku waa in noqdo shimbir shimbirku muxuu ku duulaa laba baal baalkaasi oo khawfkiia iyo baalkaasi oo rajadiia cabsidii iyo rajadii labadaas ku duulaya haddii labadaba laga gooye ka waran shimbirkaas wuu dhimanaya qofkina saas u dhimanaya bimacnaa diin la-aan buu soo istaagaya haddii ka waran labada baal ay daciifaan maxaa daciifaya duulimaadkii shimbirka qofkana saasoo kale diintiisi iyo iimaankiisi baa daciifaya alkhawf waraja haddii ay daciifaan haddii mid uu daciifana mid shimbir dhinac u janjeera buu noqonaya qofkana saasoo kale diintiisii qayb ka mida ayaa maqan waxay ka hadlaan culimadu halkan oo kale qofka khawfka iyo rajaaga ma laba siman buu ka dhigaya oo si islaag buu ilaahay uga baqanaya naxariistana u rajaynaya mise xagga khawfkuu badinaya mise wuxuu badinayaa xagga rajada haadihi masala aqwaal bay ku leeyihin culimadu qawlka saxiixina waxa way in la dhaho xaaladda qofku uu ku jiro ayay ku xidhanta haddii qofku waxa weeyaan uu ku jiro xaalad uu ilaahay tabaaraka watacaala daacadiisii farabadiyey macaasidina uu ka toobad keeno uu ka fogaaday isla markaa fii xaalati sixa uu ku jiro caafimaad uu ku jiro haadihi alxaala waxa uu farabadinayaa qofku rajada hadduu qofku ku jiro xaalad macaasi fara badan ay ka dhacday tawbadiisu ay yar tahay waxaa xaaladda caynkaasi inuu farabadinaya qofkii khawfka iyo cabsida ayuu farabadinaya qawlka saxiix waa ka culimada qaarkood waxay idhahdeen mar walba wuxuu badinaya khawfka qaarkoodna qawlkaa kasoo horjeedo rajada qaarkoodna si siman bay yidhahdeen lakiin qawlkaa tafsiilinaya ee khawfkiiyo rajaka la badinaya ku xidhaya xaaladda shaksiga uu ku jiro qawlkaasi ayaa saxiixa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wslama tasliima kaiira والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج العبد أدوني كقبح ما من الإيمان إيمانك إلا بجحود ما شيء ضفر مويانه وأدخله فيه إيمانك سوق لي شيء مرك هرب مؤمن وكن نقضي إيمانك وكسوق علي مركو ضفره xaaladaasi ayuunbuu qofku iimaankii ka baxaya oo kufrinayaa buu yihi sheekhu juxuudka waxaa la yidhaahdana takdiibka iyo beeninta waa ka duwan yahay oo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala yidhi inahum laa yukadibuunak walakinahum biaayaati illaahi yajxaduun adiga kuma beeninayaano nebi maxamed inaad run sheegaysa waa garanayaan laakiin aayaadka ilaahay bay ogaan u dafirayaan iyagoo garanaya markaa juxuudku waa alinkaaru maca alcilm shaygii oo qofku uu garanayo inuu xaq yahay inuu iska diido juxuud juxuudku waa kufrigii nimankii la odhan jiray alyahuud waannasaara nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam way garanayeen inuu run sheegayo waxaanuu ku hadlayaana xaq uu yahay yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahu carruurtooda inay dhaleen siday u garanayeen ayay u garanayeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam diinta lagu soo dejiyey inay tahay mid xaqa saasoo kale juxuudku waa kufrigii fircoon oo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala tilmaamay fircoon inuu xaqa garanayay oo nebi muuse calayhi salaatu wasalaam waa kii ku lahaa laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati waalard waad og tahay fircoonow inaanu aayaadka aan akriya aanu soo dejin rabu samaawaati mooyaane cid kale inaanay soo dejin laakiin ogaan baad isu diidtiinaysa wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa way dafireen aayaadkii rabbi buu yihi rabbi tabaaraka wa tacaala fircoon iyo kuwii raacay wastayqanatha anfusuhum iyadoo naftoodu ay yaqiinsan tahay aayaadkaasi inay xaq yihiin markaa juxuudku waa kufriga noocaasiya sheekha hadalkiiya sida ka muuqata xasri baa ku jira oo kufrigii iyo gaalnimadiiba uu ku ururiyey juxuud weliba juxuudka iyo inkaarka masaa'il oo dhan la diida maahee inkaarka la diido wixii qofku iimaanka uu kusoo galay oo qofku muxuu kusoo galaa iimaanka waxa uu kusoo galayaa bishahaadateyn shahaadateynka ayaa qofku muumin uu ku noqdaa qofka shahaadateynka muumin ku noqonaya waa qofka marka hore aan ilaahay rumaysnayn rasuulkana calayhi salaatu wasalaam aan rumaysnayn laakiin tusaale ahaan qofku haddii uu lahaa ilaahay anigu waan rumaysanahay nebi maxamedna waan rumaysanahay inuu nebi yahay laakiin aniga nebi ima ah sida dee tusaale ahaan yuhuud oo kale oo carab iyo umiyiinta ayuunbuu nebi u yahay hadduu yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa lah wa ana maxamedan rasuulullah intaa miyuu muumin ku noqonaya kuma noqonaya intaa muumin waayo intaa marka horeba u laha ashhadu an laa ilaha illa allah maxamedna waa rasuulkii ilaahay laakiin aniga laima soo dirin carab baa loo soo diray intaa muumin ku noqon maayo ilaa uu raaciyo wax tusinaaya in waxa weeyaan uu rumeeyey bicumuumi risaalati nabiyi calayhi salaatu wasalaam risaalada rasuulku iyo fariintan uu sidaa inay tahay mid caam ah oo ummadoo dhan ku socota ee aan ku soc haddii qofku muslim ahaa oo uu ridoobo waxa uu ku islaamaya diintii dib ugu soo noqon karaa wixii uu ku ridoobay uu ku kufriyey inuu dib uga noqdo tusaalaha hadduu ku kufriyey inuu ilaahay caayay tabaaraka watacaala ama rasuulka ama diinta arrintaas waxay ka dhalantay tacdiimkii iyo xubbigii uu hayay ilaahay iyo rasuulkiiyo diinta oo qalbigiisa ka baxay hadduu ilaahay tabaaraka watacaala weyneynayo uu jecel yahay muu caayeen saasoo kale rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo diinta markaa toobadiisu waxay noqonaysaa horta bal tacdiimka iyo xubbiga inuu soo ceshado xagga qalbiga uu ka toobad keeno oo tacdiimkii qalbigii ka baxay tacdiimkiiyo xubbigii qalbigiisa ka baxay uu la soo noqdo culimada qaarkoodna waxay idhahdaan waa fiican tahay inuu waxa weeyaan shahaadateynkana dib ugu dhawaaqo sida uu yihi sheekh maxamed ibnu ibraahim raxmat ullaahi calayh maruu ka fatwoonayay qof waxa weeyaan caayay diinta islaamka markaa sheekhu wuxuu leeyahy waxa qofku uu ku kufriyaa wixii islaamka soo geliya oo shahaadateynka ah inuu wixii dafirown oo uu diido intaasuu ku kufriyaa hadalkiisa saas ayaa ka muuqata anaa wax kale kuma kufriyo culimadu markaa hadalka sheekha markay fasirayeen laba mawqifay ka istaageen culimada qaarkood hadalkiisa waa ta'wiiliyeen waxaanay ku xambaareen inaanu xasrigu maqsuud ahayn oo aanu u jeedin in juxuudka oo qura lagu gaaloobo oo waxay yidhaahdeen waxyaabo kale de aan juxuud ahayn qofku xaqii isagoon dafirin ayaaba dee uu gaaloobi karaaba oo ka ilaahay caayaymi oo ama diinta caaya ama rasuulka ama musxafka waxa weeyaan si ula kaca u yahaaneeyo wasaq ku dhex rida ama ku istaagaba dee waa kufrinaya isagoo wax juxuuda aan la iman ee waxa uu la yimi u yahay ficil mukafira kuwan kalena aqwaal mukafira aqwaal lagu gaaloobo ayaa ay la yimaadeen imtinaaca saasoo kale lagu gaalooba alimtinaac imtinaacuna macnihiisu waxa weeyaan qofku isagoo qirsan wixii xaq inay yihiin inuu idhaahdo laakiin aniga ima khusayso waati waa kufrigii ibliis ibliis kufru liba walimtinaac walistikbaar buu ku sifoobay oo ilaahay tabaaraka watacaala dee hadalkiisii ahaa u sujuud nebi aadam muu beenin oo ilaahay baaba tabaaraka watacaala kula hadlaayay laakiin inuu amarkii qaato ayuu diiday waxaana ku kalifay istikbaar iskibrin baa ku kalifay wixii la amray markaa qofka ka taga ee uga taga iska kibrin uu iska kibrinaya isaguna waa gaaloobaya kufrigiisana kufrulimtinaac baa la idhahda sidaasoo kale kufrigu dee juxuudka iyo imtinaacoo qura maaha ee qaybo kale ayuu leeyahy oo kufru takdiib baa jira inuu ictiqaadoba inaani waxaniba run aanay ahayn kufru takdiib baa kaasina la yidhaahdaa waxa kaloo waxa weeyaan kufriga qaybihiisa ka mid a qaybo fara badan oo ahlucilmigu ay tilmaameen oo kutubta waxa weeyaan ay ku sheegeen oo anwaacu lkufri bay ka hadlaan kufriga akbarka iyo anwaacdiisa markaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen uma jeeda juxuudka oo quraa lagu gaaloobaaye juxuudku waxyaabaha lagu gaalooba inuu ka mid yahay ayuunbuu sheekhu ishaarayaa bay yidhahdeen waxaana taa ay u daliishadeen inuu sheekhu hore u tilmaamay in juxuudka waxaan ahay in lagu gaaloobo istixlaalkaba in lagu gaaloobo oo istixlaalka qofku wixii laga mamnuucay uu xalaasheeday u idhaahdo aniga mamnuuciga ma aha dee waa kufru ibaa wa imtinaac weeyaan markaa taasi waxay tusinaysaa inaan waxa lagu gaaloobo juxuudka aanu kusoo ururinahay sidaa culimada markaa hadalkiisa ku qaaday ee tidhi wuxuu radinayaa un khawaarijta iyo muctasilada oo yidhi kabaa'irtaa lagu gaaloobaa kufriga ka sokaysa waxaa ka mid a shaarixa ibnu abilciz sidaasoo kale sheekh saalix ala sheekh xafidahu llah kitaabka mar waxa weeyaan uu sharaxay ama tacliiqaad yar uu saaray saasuu ku xambaaray macnihiisa sheekhulalbani sharaxa iyo tacliiqa uu ku leeyahay kitaabka in maqsuudka sheekhu aanu juxuudka ahayn xasriga aanu ahayn ee uu ujeeday n inuu radiyo khawaarijta iyo muctasiladada kabaa'irta ku gaalaysiisa saas ayaa isna hadalkiisa uu ku xambaaray culimo hadalkiisa inkirtay oo tidhi hadalkiisa macnihiisu waxa weeyaan juxuudka laa ilaaha illa la la diiduun baa lagu gaaloobaa buu ujeedaana waa jiraan oo yidhi fii kalaamihi nadar sida sheekh ibnu baaz oo kale waxaana wallahu aclam daahir oo muuqata in ictiraadka iyo qabsashada sheekh ibnu baas inay tahay fii maxalliha waayo kalaamkan xasri baa ka muuqda weliba hadalkani isagoo intan kasii caddaan badanoo inuu xasri u jeedo ay ku caddahay ayaa sheekhu uu ku sheegay kitaabkiisa kale laha sharx macaani ilaathaar ee taxaawi laftiisa uu leeyahay marka waxaanu leenahay waa kalaam baatila nadarna uu ku sugan yahay in la idhaahdo qofku wuxuu ku gaaloobaawn inuu diido laa ilaaha ila allah isagoo laa ilaaha ila allah ogol shahaadateynkai aan diidanayn ayuu wax ku gaaloobaa ahlu sunna waljamacana waxaa aaminsan yahin qofku qowl buu ku gaaloobi karaa hadal ficil uu sameeyena waa ku gaaloobi karaa ictiqaad uu aaminayna waa ku gaaloobi karaa shaki wax xaq ahaa uu ka shakiyeyna waa ku gaaloobi karaa qawlka dee tusaalihiisu waa sida kaa ilaahay caaya hadal buu dee ku gaaloobi innaga waxbay nagama geli wuxuu qalbigiisa ka aaminsay warna kama hayno hadalkaa mar hadduu ku dhawaaqay waxa uu la yimi waa kufriyo gaalimo ficilla waa lagu gaaloobaa ninka imika sanamu sujuuda walow afkiisa ha kaba yidhaahdo anigu waan diidanahay cibaadatul asnaam ilaahayna subxaana wa tacaala kelidii in la caabudaan aaminsanay walow afka taha ha kaba yidhaahdee ficilkaa uu sameeyey laftiisa ayaa kufriyo gaalnima oo uma baahna ficilkaa inaynu baadhbaadhno ama aynu ogaano inuu ictiqaad raacay ictiqaadna dee waa lagu gaaloobaayo qofka waxa weeyaan ictiqaada tusaale ahaan in hayrullaahi uu qeybkiiyo waxa maqan og yahay dee waa gaaloobaya oo munajimiinta iyo saxarada iyo kahanada waxa weeyaan rumaysta shakina waa lagu gaaloobaayo shay inuu diinta ka mid yahay si cad loo og yahay oo la isku waafaqsan yahay qofka ka shakiya isaguna waa kufrinaya waa gaaloobaya saa tusaale ahaan dee qofka ka shakiya risaalada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo waxyigii loo soo dhiibay ama ka shakiyaba inuu rasuulku run sheegayo in aan run sheegahay hada kufriyo gaalima ayay noqonaysaa wuxuu uhi sheekhu raximahullah waliimaanu iimaankii huwa isagu aliqraaru waa qiritaanka laga qiro bilisaani carab iyo watasdiiqu rumaynta laga rumeeyo biljanaan qalbiga laga rumeeyo waxaa sheekhu halkan uu tacriifinayaa iimaanka tacriifkan uu ku tacriifiyey iimaankuna waa tacriifkii qolada la idhaahdo murji'at lfuqahaa abuu xaniifa iyo raggiisa asxaabu kuufa waa tacriifka iimaanka ku tacriifiyaan oo iimaanka tacriifkiisa la yskuma waafaqin nimanka jahmiye la yidhaahday aadka u lunsani waxay yidhaahdeen iimaanku waa macrifada weeyaan fa kullu man carafa allaha fa huwa muumin kufriga iyo gaalnimaduna waa jahliga yidhaahdeen arrinta noocaasi inay baatil tahay bay culimmadu tilmaameenoo qofku garasho ilaahay uu gartay oo aanay la socon waxa weeyaan ictiqaad iyo qowl carabka uu kaga dhawaaqay iyo camal muumin inaanu ku noqonahayn adilo badan ba ayna tusisay oo ninka la idhaahda ibliis bade ilaahay waa yaqaana oo ilaahay baabu tabaaraka wa tacaala sifaatkiisa ku dhaaranaya fabicizatika lauqwiyanahum ajmaciin rabbi bimaa aqwaytani rabbi tabaaraka wa tacaala waa garanaya waa qirsayay soo ma aragti haddana dee intaa muumin kumuu noqon waxa uu ku gaaloobay wixii la odhan jiray kufru listikbaar nimankii saasoo kale la odhan jiray waxaa ka dhalaysa qowl jahmiya markaa ibliis inuu yahay muumin inuu yahay sidaasoo kale waxa weeyaan nimankii alyahuud wanasaara dee ilaahay waa yaqaaneen subxaana wa tacaala laakiin aqoontaasoo qura muuminiin kuma aanay noqon yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ah munaafiqiinta nimanka la idhahda ilaahay subxaana wa tacaala waa yaqaanin laakiin xasad iyo xumaan kaloo ay qabaan ayuunbaa u ku kaliftay inay kufriyo gaalnimana qarsadaan iimaanna waxa weeyaan ay muujistaan markaa qowlka jahmiyada markaynu eegno kuwaasoo dhan muuminiin bay noqonayaan qowl dee ibliis iyo yuhuud iyo nasaariya munaafiqiin muuminiin ka dhigayana dee intaasi ayaaba ugu filan wax caddeeyo ina tusiya butlaannimadiisa waa baatil markaa qowlkooda karaamiyada qole ladhaahna waxay yidhaahdeen iimaanku waa aliqraaru billisaan qofku mar hadduu kaga dhawaaqo carabka shahaadateynkii iyo iimaankii muumin buu noqonayaa bay yidhaahdeen walow qalbiga waxa uu ku dhawaaqaya aanu ka aaminsanaanbe laakiin xagga marka la eego umuurta aakhiro iyo abaalmarinta dambaysa iyaga laftoodu waxay leeyihin muuminka janno mutaystay waa ka qowlka u ku dhawaaqay raaciyey ictiqaadkii qalbiga iyo camalka saa ogeed waxay leeyihin munaafiqiintu adduunyada marka la joogo waa mu'miniin bay yidhaahdeen waayo qowlu lisaan bay la yimaadeen marka waxa weeyaan aakhiro la tagana dee waa kufaaro naartay meel hoose weliba ka gelayaan leannu ictiqaadkii qalbigaa ka maqan markaa xukumka aakhiro ahlu sunna waa ku waafaqeen binisbati lilmunaafiqiin laakiin xukumka adduunyaday ku khilaafeen oo ay kaga duwan yihin qowlkaasina waa baadilo ilaahay baa tilmaamay tabaaraka wa tacaala qofka carabka un kaga dhawaaqa iimaankiiyo qalbiga aanu kaga jirin inaanu intaa muumin ku noqon ahayn yaa ayuha arasuulu laa yaxzunka aladiina ya ayuha arasuulu laa yaxzunka aladiina yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim rasuulow yaanay ku murugo gelinin kuwa afkooda kale waxaan qalbigooda ku jirin maxaana iimaanbe afka ka sheeganaya qalbigana kuma jiro inaanay muuminiin ahayn markaa ilahay tilmaamaya ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu anaka larasuulu الlah wallahu yaclam inaka larasuulu wallahu yashhadu ana almunaafiqiina lakaadiib ilahay